waa mid calaamadihiisu ah in fara badan oo muslimiinta ka mid a maanta ay ka muuqdaan dacfuliimaan walaalayaal waxa uu leeyahay madaahir calaamaad lagu garan karo xanuunkaasi qofka inuu hayo qof walibana calaamaadka haddii uu garto wuu dareemi karo inuu yahay musaab bi hada almarad mid xanuunkaasi uu ku dhacay xanuunkaasi waxa uu leeyahay asbaab keensata waxaana uu leeyahay dawo waxaa walaalayaal haddaba muhima qofku xanuunka haddaanu aqoon calaamaadkiisa xanuunka inuu hayo iyo in kaleba waxay u badan tahay inaanu war ka hayn in calaamaadka iyo acraabda lagu garto xanuunka la ogaadaa waa muhim waxbaynu iyada ka tilmaami doonaa insha allah waxaa iyaduna muhima asbaabta xanuunka keenta in la garto si looga fogaado oo xanuunka ziyaadadiisa iyo korarhkiisu ay u dhimanto oo ay u nuqsaanto waxaa iyaduna mid muhim oo laga maarmaana xanuunkaasi dhaawacyada iyo daqarada uu ka tegay in loo helo cilaaj iyo dawo qofkii uu kaga bogsado haddii madaahirta iyo calaamaadka lagu garto dacfuliimaan aynu in yar ka tilmaano waxaa ka mid ah alwuquucu fi lmacaasi wa irtikaabu almuxaramaat kudhicitaanka qofku uu ku dhaco macsiyada iyo inuu sameeyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday isla markaana uu ka tago waajibaadkii iyo mas-uuliyaddii rabbi tabaaraka wa tacaala uu saaray in fara badan oo ka mid a khalqigu macsiyada marka ay sameeyaan waxaa macsiyadu marka dambe agtooda ay noqotaa shay caada ay u barteen waxaa laga yaabaa marka dambe xumaantii iyo foolxumadii macsiyadaasi ay lahayd inay quluubtooda ka suusho oo macsiyadii ay la jahraan oo ay la xishoon waayaan oo ay ka mid noqdaan kuwii uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in ummadda nebi maxamede loo dembi dhaafayo iyaga laga reebayo aan lagu darahayn wuxuu ihi rasuulku kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin ummaddaydoo dhan waa loo dhaafayaa ilaa kuwa xumaanta aan la xishoon ee si muuqata u sameeya mooyaane wa ina min almujaaharati an yacmala arajulu bileyli camalan uma yusbixa waqad satarahu allah waxaa ka mid a xumaanta lala jahraayo ninku inuu habeenkii sameeyo foolxumo iyo macsiyo dabeeto waa bariisto iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu asturay oo cidina aanay ogeyn fayaquul yaa fulaan camiltu albaarixata kada wa kada oo isagu uu iska shifo daahi ilaahay uu iska qaado oo dadka uga sheekeeyo xumaantii iyo macsiyadii uu sameeyey kuwa caynkaasi ah ee xumaanta heerkaasi ka gaadhay aanay la xishoonahayn inaan loo dembi dhaafahayn buu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaana arrintaasi ay ka mid tahay calaamadaha lagu garan karo maradka iyo xanuunka dacfuliimaan qofka inuu hayo waxaa ka mid ah calaamadaha alshucuuru biqaswati alqalbi wa khushuunati qofku inuu dareemo inuu qalbigiisu ingegay oo qalbigiisu uu noqday mid adag ilaa khalqiga qaarkood ay dareemi karaan qalbigoodu inuu noqday mid dhagaxaantaba ka adag oo aanu khayr ka soo dhiiqahayn khayr iyo wanaag kasta haddii loo sheegana aanu gelahayn oo aanu raadaynahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay reer banu israa'iil markii ilaahay amarkiisa ay qaadan waayeen oo dood iyo muran ay ka hor keeneen macsiyada noocaasiyana ay ku dhaceen in ilaahay ciqaabada uu ku ciqaabay ay ka mid ahayd inay quluubtooda ingegtay uma qasad quluubukum min bacdi dalik fa hiya kaalxijaarati aw ashaddu qaswa quluubtiinii baa ingegtay buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala dhagaxaantoo kale ayaa ay noqotay bal iyada ayaaba ka adeyg badan dhagaxaanta dhagaxa haddaad biyo ku shubto biyo geli maayaan inta badanna dhagaxaanta biyo kama soo baxaan oo kama soo maaxaan qalbigaa bimacnaa khayrna geli maayo khayr ka soo baxayo laga arkayaana ma jiro waxaa qallajisay markaa macsiyadii iyo xumaantii haddii qalbigu uu qallalo qofka raadayn mayso mawcidada iyo waanadu haddii looga warramo lagu waaniyo mawdka iyo geerida bal waxaa laga yaabaa inuu shaahido oo arko dadkii oo dhintay oo arwaaxdii iyo nafti ay ka baxday waxaa laga yaabaa inuu janaasada ka qayb galo oo uu ka mid yahay kuwa janaasada tuurta ku sida waxaa laga yaabaa aaska inuu ka qayb galo oo uu ka mid yahay kuwa ciidda ku rogaaya haddana arrinta noocaasii raadayn mayso waxaa laga yaabaa xabaalaha dadkii shalay isaga la joogay ee sidaa u nool yahay u noolaa ay ku jiraan inuu soo dhex maro laakin sayruhu bayna alqubuur waa ka sayrihi bayna alqusuur xabaalaha marka uu dhex maraayo iyo marka fooqyadii iyo guryaha la qurxiye uu dhex maraayo labada arrimood waa isugu mid waayo qalbigii ayaa qalalay arrinta noocaasiyana waxa weeyaan raadayn mayso qulubta noocaasiya qalashay ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka warramay dadka xambaarsan ee sidaa inay yihiin kuwa hoog iyo cadaab loo ballan qaaday fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah halaag iyo cadaab ayaa u sugnaaday kuwa quluubtoodu ay engegtay ee ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa iyo hadalkiisu toona aanu gelahayn oo aanu raadaynahayn waxaa calaamadaha ka mid ah altakasulu can iطaacaat wa cadamu itqaani alcibaadaat qofku inuu ka caajiso samaynta taacaadka iyo cibaadaadka iyo waajibaadka ilaahay uu saaray haddii uu sameeyana sidii habboonayd ee loo sifeeyey ee la yidhi sidaa u samee aanu u gudan oo ay ka noqoto un dhaqdhaqaaq aan wax ruuxa lahayn qalfoof ay noqoto cibaadaadkiisu aan ruux lahayn sida ilaahay subxaana watacaala uu ku sifeeyey kuwa munaafiqiinta ah waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas salaada markay u kacaan waxay salaada u kacayaan iyagoo kuwa caajisiin ah khushuuc ma laha dareenna ma laha ilaahay tabaaraka watacaala weynidiisana ma dareensano xaaladaasi salaadaana iimaan ka kororsan maayaan qalbigooda ayaa si aada u daciifay waxaa dhacaysa inuu qofku iskaga habsaamo oo uu iskaga hadho salaatu jamaaca bal laga yaabo salaadii jumcaha iyadoo la tukanayo oo uu maqlayo khudbadii oo socota ama imaamkii oo qur-aankii dadka uu ku tukinaya akrinaya inuu iskaga hadho ayaa dhacda waxaa dhacaysa qofka iimaankiisu hadduu daciifo safka hore inuu iskaga hadho oo aanu ku dadaalin marnaba bal masaajidka safka hore maalinun inuu galo waxaana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay arrintaasi inay sababayso inuu xumaano kale ku dhaco waajibaad kalena u dayaco abaalkiisuna uu noqonayo siduu khayrka iyo wanaaggaasi uga hadhay inuu ilaahay ka reebo dadka jannada gelaya oo lagu reebo naarta laa yazaalu rijaalun yatakhallafuuna can isafi alawal xataa yukhlifahum allahu fi nnaar buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rag kama suulayaan safka hore inay ka hadhaan ilaa ilaahay tabaaraka watacaala naarta uu ku habsaamiyo oo uu kaga reebo dadkii jannada iyo naciimka ilaahay helayey macnaa safka hore in la galaa waajib maaha laakiin daacada noocaasiyo marka aad ka tagto waxay sababaysaa kuwo kalen inaad ka tagto muxaramaad kalen inaad ku dhacdo taasina naar ayaa ay sababaysaa waxaa dhacaysa qofka iimaankiisu marka uu daciifo mawaasimta waktiyada khayrka ee barakaysan ee cibaadaad gaara ilaahay tabaaraka watacaala fadligooda iyo wanaagooda inooga warramay inaanu waxba ka soo qaadin oo aanu dareeminba waajibaadka kasta kow haddii waajibaadka uu gutaba inuu ka caajiso gudashada sunanta rawaatibta iyo qiyaamu leyl salaadii waxa weeyaan salaatuleylka ayaa dhacaysa intaba waxa u raacaya iyadoo nuqsaantaasi ay ku jirta cibaadaadkiisa ayaana haddana qalbigiisu aanu canaanan ahayn waayo waa qalbi iimaankii ku jiray uu daciifay waxaanu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man sarathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'aatuhu fa huwa muumin qofka ay ka farxiso wanaagga uu sameeya xumaanta uu sameeyana ka xumaado isku canaantaa waa mid muumina oo iimaankiisu uu dhammaystiran yahay waayo qofku haddaanuu iimaankiisu dhammaystirnayn oo iimaankiisu uu daciif yahay ama aanu iimaanba lahayn wanaagga uu sameeyaana qiimo badan lama laha xumaanta uu sameeyana isku canaanan maayo oo culays badan lama laha waxaa ka mid a walaalayaal calaamaadka lagu garan karo dacfuliimaan qofku inuu laabtiisa ka dareemo cidhiidhi dabeecaddiisa iyo dadla dhaqankiisuna uu isbedelo oo laga qaadaba qofka samaaxadii inuu dadkaas saamaxo oo uula dhaqmo si fiican rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo iimaanka sifaynaya wuxuu yidhi aliimaanu alsabru waasamaaxa iimaanka arkaantiisa u waaweyn iyo kuwa ka dhaqaaqaya qodobadiisa waxaa ka mid ah alsabru waasamaax sabirka iyo dulqaadka iyo in dadka loo dhaafo khaladaadka iyo gafka ay kaa galaan iyo haddii xuquuqdaada meel ay kaga dhacaan iimaanka ayaa ay ka mid haddii qofku markaa iimaankiisu uu daciifo taasi baa laga waayaya sabir yeelan maayo samaaxana yeelan maayo waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey qofka muuminkaa almu'minu ya'laf wa yu'laf qofka muuminkaa waa mid dadla dhaqan leh oo dadka la noolaan kara oo weheshan kara oo dadka ay fahmaan oo ay isku dhow yihiin dadkuna sidaas oo kale waa mid ay fahmayaan oo ay la dhaqmi karaan walaa khayra fii man laa ya'laf walaa yu'laf buu yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayr iyo wanaag ma leh qofka dadku aanay fahmi karin oo aanay si aanay la dhaqmi karin dabeecad xumadiisa awgeed isaguna sidaasoo kale dadka dabiici ahaan aanu la dhaqmi karin haddii qofka iimaankiisu uu qawi yahay oo dabeecadda ilaahay uu ku beeray xataa ay tahay mid qalloocan iimaankaasi waa uu hufayaa waana uu toosinayaa waxyaabo fara badanna waa uu ka bedelaya haddii qofku uu dabeecad wanaag u dhashay iimaankiisu uu daciifo dacful iimaankaasi waxa uu keensanayaa in dabeecaddiisu ay xumaato isbedel weynna laga dareemo waxaa calaamaadkaa ka mid ah cadamu ta'asur biqiraa'ati alqur'aan wa bisimaaci qofka inaanay raadayn haddii uu akriyo ilaahay kalaamkiisa haddii uu dhegaystana sidaasoo kale inaanu ku raadoobin oo aanu khushuuc ka qaadin iimaanna aanu ka ziyaadsan camal iyo khayr samayntiina aanu ka kororsan qur'aanka ballanqaadkiisu raadayn maayo hanjabaada iyo waciidka iyo goodiga ku jiraana raadayn maayo iimaanku markuu daciifo awaamirta ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayna isaga inay ku wajahan tahay oo ku socotaba dareemi maayo qof nawaahida iyo diidmooyinka qur-aanka ku jira ee ilaahay waxyaabaha qaarkood dadka uu ka mamnuucayaana isaga inaanay khusaynin ayaa aad moodaa waayo iimaankiisa ayaa daciifay waxaa qofkaasi saasoo kale aanu ku raadoobahayn sifaynta qur-aanku in fara badan uu ka sif sifaynayo ee uu ka warramayo yowma alqiyaama mawaaqiftiisa kala duwan shadaa'idda iyo arrimaha adag ee dadka kaga horeeya maalintaasi waxa uu ka daalayaa dhegaysiga qur-aanka kariimka ah naftiisu kari maysa inuu qur-aanka dhegaysto haddii idaacad idaacad markaa qur-aan uu ka soo galo waxaa laga yaabaa inuu iska xidho oo uu hees shito waayo iimaankii qur-aankaasi ku raaxaysan lahae jeclaysan lahaa ayaa daciifay oo hoos u dhacay haddii musxafka uu kala furo markiiba waa uu ka daalaya isagoon isogeyn ayaa laga yaaba markiiba musxafka inuu isku celiyo oo uu xidho waayo dacful iimaan ayaa meesha jira haddii iimaan uu jiri lahaa qur-aanka kamuu dhargeen siduu yihi cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu low dahurat quluubuna maa shabicat min kalaami illahi tabaaraka wa tacaala haddii quluubteennu ay daahiri lahayd oo ay ka daahiri lahayd najaasada macsiyada iyo mukhaalafaadka kama aanay dheregteen ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkiisa waanay ku raaxaysan lahayd waxaa ka mid a calaamaadkaasi cadamu alghadabi ida intuhikat maxaarim ullah inaanu qofku cadhoonin marka ilaahay tabaaraka wa tacaala xuduuddiisii laga tallaabo xuquuqdii ilaahay uu lahaana meel lagaga dhaco qofku haddii sifadaasi uu yeesho waa calaamo tusinaysa iimaankiisu inuu daciifay waayo ololkii kiirada ee qalbigiisa ku jiray ayaa baktinaya marka iimaankiisu uu daciifo taasina waxa ay keensanaysaa in tawaarixdiisa iyo xubnihiisa kale iyaguna ay ka cadilmaan inay inkiraan oo ay diidaan xuquuqda ilaahay meel lagaga dhacayo qofku markaa wuxuu gaadhayaa xaalad laa ya'muru laa ya'muru bimacruufin walaa yanhaa can munkar inaanu dadka wanaagna farin xumaanna aanu waxa weeyaan ka reebin wala yatamacaru wajhu qadfi illaah wa fii rasuuli illahi tabaaraka wa tacaala waxaa laga yaabaa wejigiisu weligii inaanu u cadhon oo aanu u ururin ilaahay daraaddi iyo xaqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo meel lagaga dhacay xumaantaa hareerihiisa lagu samaynayaana inaanay isaga xanuujin ahaynba bal waxaaba dhacda oo marar fara badan aynu aragnaa ama aynu maqalnaa dad dadka xumaanta samaynaya daafacaya oo iyaga ilaalinaya qofka xumaanta ka reebayana laga yaaba inay daalac u raacaan oo yidhahdaan adiga maxaa kaa galay ma diintaad mas-uul ka tahay rasuulka hadduu caaye rasuulkiisuu caaye ma rasuulkaaga ayuu caayey waxay calaamad u tahay qofka iimaankiisu inu yahay filxadiid mid dhulka hoose galay oo hoos waxa weeyaan u dhacay xanuun weynina uu hayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay macaasida iyo xumaanta inay saf ballaadhan usoo gasho dadka quluubtooda quluubtuna labay u qaybsantaa qalbi xumaanta iyo macsiyadaa si diida qalbigaa wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in lagu dhufto shaambad cad oo uu noqdo qalbi cad oo xumaani aanay gelahayn waxbana aanay ka dhimahayn qalbiga aqbale xumaanta iyo macsiyada nuqda ama bar madow baa lagu dhufanayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maalinba bar madow loogu dhufanayo waxaa arrinkiisu uu ku dambaynayaa ilaa uu noqdo aswadda mirbaada kalkuuzi mujakhiya in noqdo mid madow madow weliba caddaan yari uu ku jiro macnaa waa qalbi weli aan wada dhiman oo iimaankii waxbaha weli kasii baaqiya waana uu sii nool yahay iimaankii laakiin waa liitaa waxa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu noqonayo sida koob la foorariyo oo kale koob dhinac waxa weeyaan u janjeera koobkaasi waxa lagu shubo ma wada haynaya in yar inuu ka qabto ayaa laga yaabaa waa qofka iimaankiisii inuu aada u daciifay laakiin weli noololi ay ku baaqi tahay ayaa uu tilmaamaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy rasuulku laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara ila maa ushriba min hawa macruufna garan maayo oo cidna fari maayo munkarna diidi maayo cidna ka hor istaagi maayo waxa uu macruuf iyo wanaag u ahi waa wixii hawadiisa iyo shahawaadka naftiisa waafaqa munkar iyo xumaanna wuxuu u yaqaanaa wixii hawadiisa iyo shahawaadka naftiisa waxa weeyaan ka hor yimaada qalbigu haddii markaa uu xeerkaasi gaadho waxaa ka suulaysa wanaaggii iyo khayrka jacaylkii uu hayay iyo nacaybkii iyo col collaytankii uu la collaysamayey munkarka iyo xumaanta waxaa agtiisa sinaanaysa in ilaahay la adeeco iyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala la caasiyo dad fara badan bay calaamadaasi walaalayaal maanta ka muuqataa oo in ilaahay la adeeco iyo in la caasiyo agtooda ay isku mid tahay oo aanay markaa wax dheeraada aanay kala lahayn waa dacfu liimaan calaamad weyn oo ina tusinaysa waxaa ka mid a walaalaya calaamaadka ixtiqaaru almacruuf wa cadamu alihtimaam bilxasanaati asagiira fi lcayn in qofku uu xaqirto macruufka iyo wanaagga isla markaa aanuu ihtimaam iyo tixgelin siinin xasanaadka iyo wanaagyada laga yaabo dadku inay u arkaan inay yihiin kuwa yaryar markay indhahooda ay ku eegaan arrinta noocaasiya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuu inooga digey saxaabiga la yidhaahdo abu dari alhudaymi wuxuu leeyahay ataytu rasuula allahi faqultu ya rasuula allah inaa qawmun min ahli lbaadiya facallimnaa shay-an yanfacuna allahu bihi waxaanu nahay dad reer baadiya reer miyiya waxaadna bartaa rasuulka ilaahayow shay ilaahay uu nagu anfaco faqaala calayhi asalaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an tufriga min dalwika fii inaa'i lmustasqi wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaad i weydiiso shay ilaahay uu kugu anfaco macruufka iyo wanaagga ha xaqirani haba yaraadabe haba noqdoba qof doonaya inaad waraabiso inaad waadaantaada biyihii ku jira aada ugu shubto intaaba ha noqdo macruufkii ha xaqiran oo ha yaraysanin walow an tukalima akhaaka wawajhuka ilayhi munbasit haba noqdo macruufkaasi inaad walaalkaa la hadasho iyadoo wejigaagu uu furfuran yahay oo farxad iyo raynrayn iyo soo dhoweyn waxa weeyaan ay ka muuqato marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaan macruufka iyo wanaagga aan la yaraysan ayaa xadiidka waxa weeyaan uu inoogu tilmaamaya waayo waxaa laga yaaba wanaagyada dadka indhahooda ku yar inay sababba u noqdaan in ilaahay tabaaraka watacaala jannada uu kugu geliyo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga warramaya qoomamkii hore mara rajulun bigusni shajaratin calaa dahri ariiq wuxuu soo maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam laan geed ka goday oo waddada bartankeeda taalla faqaala wallahi faqaala wallahi la anxaniyanna haada cani lmuslimiin wuxuu ihi ninkaasi ilaahay baan ku dhaartaye oodaa iyo qodaxdaa muslimiinta waan ka leexin doonaa laa yu'diihim muslimiinta si aanay u dhibin fa udkila aljanna rawaahu muslim jannada arrintaas sababteeda lagu geliyey buu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa xasana waxaanu ihi nebi maxamed man tuqubila lahu xasanatun dakhala aljanna waa xadiid saxiixa hal xasano qofka ilaahay uu ka aqbalaa jannada ayaa u gelaya haddii markaa qofka iimaankiisu uu daciifo xasanaadka iyo wanaaggaasi waa uu yaraysanaya waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garan karo iimaanku inuu daciifay ahna mid maanta muslimiinta aada uga dhex muuqata cadamu alihtimaami biqadaaya almuslimiin wala atafaacul macaha inaanu qofku wax tixgelina siinin arrimaha muslimiinta isla markaana aanu la tafaaculin oo aanu muujin sida uu u dareemayo waxaynu aragnaa maanta walaalayaal muslimiinta dhaawacyo badan ayaa ku yaala umamu lkufri walilxaad baa isugu yeedhay ummadihii kufriga gaalnimada iyo ilxaadka iyagoo ay la socdaan oo ay kaashanayaan in fara badan oo islaamka u nisbo sheeganaysa laakiin dacfi iyo nuqsaan fara badani waxa weeyaan ay ku jirto waxaa markaa taasi raaca in badanoo muslimiinta ka mid ihi iimaankoodu markuu daciifay muslimiinta markaa la dhibaataynayo ee lagu hayo ibtihaadka iyo qahriga acdaaduna waxa weeyaan ay dhibaataynayaan inaanay dareensanaynba oo laga yaabo wax kale haddaanay u qaban karan inay ducadana ay kala bakaylaan oo sadaqad waxa weeyaan aanay siin dadka muslimiinta icaaniya waxtar wixii ay u qaban karaan aanay waxba u qaban arrinta noocaasi waxa ay daliil iyo calaamad u tahay inuu iimaanku daciifay waayo iimaanku hadduu qawi yahay oo uu nool yahay oo xayaatu lquluub meesha ay taallo iimaankaasi waxa uu keensanaya qofka muslimkaahi inuu dareemo dhaawacyada ku yaalla muslimiintu inay yihiin kuwa sida ku yaalloo kale oo sida markaa ay uga xanuunsanayaan isaguna waxa weeyaan uga xanuunsado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo masaladaa ka hadlaya wuxuu yidhi ina almu'mina min ahli liimaan bimansilati ara'si min aljasad qofka muuminka ahi dadka kale ee muuminiintaa wuxuu uga dhigan yahay sida madaxu jasadka kale iyo jirka intiisa kale uu uga dhigan yahay macnaa qofkii muuminka ahaa iyo muuminiinta kale waxay isaga dhigan yihiin jidh qura horta qofka muuminkii walaalihiisa kale halka madaxu jidhka uu taagan yahay ayuu u taagan yahay buu leyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam ya'lamu lmu'minu liahli liimaan kama ya'lamu ljasadu lima fi ra'si qofka muuminka ahi waxa uu xanuunsanayaa dadka muuminiintaa sida jasadku uu ugu xanuunsado ee xanuun uu dareemo marka madaxa xanuun uu ku jiro jidhka kale wuu ku xanuunayaa oo waxaa laga yaabaa inuu kici kari waayo oo uu isloodin kari waayo marka madaxuu xanuunayo muuminku sidaasoo kale ayuu muuminiinta kale ugu xanuunsanayaa buu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed baa warinaya waana xadiid saxiix oo fi silsila saxiixa uu ku tilmaamay sheikhu lalbani raximahu allahu tacaala waxaa maanta walaalayaal caalamka ka taagan wallahi qofka iimaan leh yakaadu an yakfura qalbuhu daman waxa uu ku dhowaanaya qalbigiisu inuu dhiig tifleeyo oo dhiig waxa weeyaan uu ka do-o hadduu yahay qof iimaankiisu uu qawi yahay waxaa muslimiinta gaaladu maanta ay ku hayaan laakiin waxaa laga yaabaa dad fara badan oo muslimiini inta iyagu musiibadu aanay haleelin shaksi ahaan iyo nafahooda inaan arrinta noocaasiyo dareensanayn laakiin haddii iimaanku uu qawi yahay qofka muslimka ahi dareenka walaalihii ayaa isaguna waxa weeyaan uu yeelanaya walaalayaal haddaynu intaa ku dhaafno calaamadaha aynu isnidhi waa kuwa tusin karaa iimaanku inuu daciifo oo hoos u dhacay waxa iyaduna isweydiin leh haddaba iimaanku inuu daciifo maxaa asbaabu ah maa hiya asbaabu dacfi aliimaan qofka muuminkaana waa muhim inuu ogaado waxyaabaha iimaankiisa daciifinaya ee hoos u ridi kara si uu isaga ilaaliyo oo uga fogaado waxaa shaki la-aan ah iimaanka dacfigiisu inuu leeyahay asbaab asbaabtaasi way fara badan tahay badankeedu waxay u noqonaysaa macaasida wuxuu ihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wa huwa muumin ka sinaysanayaa ma sinaysto waktiga uu sinaysanayo isagoo muumina manaa iimaankii ayaa laga kor qaaday sida xadiidka abi hurayra uu tilmaamayo marka faaxishada iyo xumaanta qofku uu samaynayo iimaankii baa laga kor qaadaya dushiisa ayuu istaagayaa sida dallaayadoo kale isagoo ah sidaasuu ihi rasuulku alayh salaatu wasalaam walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wa huwa muumin ka waxadayaana wax ma xado isagoo muumina xaaladda uu waxadaayo iimaankiisii ayaa laga kor qaaday oo dul taagan oo iimaankii xumaanta iyo macsiyada ka celin lahaa ayaa markaa qalbigiisa si dhamaystiran aan ugu jirin waxaa iimaanka daciifiya aljahlu billahi wa bisharci qofku inuu jahli kaga sugan yahay ilaahay weynidiisa ilaahay tabaaraka watacaala xuquuqdiisa ilaahay sharcigiisa inuu jahli kaga sugan yahay oo aanu xalaasha iyo xaaraanta kala garanahayn xuquuqdii ilaahay ku waajibiye aanu garanahayn waxaa marka aynu isku dayi doonaa biidn illah bal inaynu waxoogay si tafsiil oo kala dhigdhigan aynu uga tilmaano asbaabta iimaanka daciifisa waxaa asbaabta walaalayaal ka mid ah alibticaadu can alajwaa'i aliimaaniya fatratan tawiila haddii qofku uu ka dheeraado oo uu ka fogaado jawiga iimaaniga meelaha iimaanka laga kororsado sida majaalista dikriga ilaahay lagu xuso xalqadaha cilmiga muxaadaraadka wacdiga ee waanada ah uu ka fogaado kuwa walaalihiiya ee u nasteexaynaya ee shar hadduu sameeyo odhanaya ka istaag wanaag hadduu ka gaabiyana ku kicinayo odhanaya waar khayrka iyo wanaagga ayaa dayacday taasi waxay keensataa inuu iimaanku daciifo hadduu dhex galo qofku oo ku dhex darsamo dadka ahlu shari waalfasaad ee ka fog khayrka iyo wanaagga oo uu dhex galo dad macsiyadu dhexdooda ay ka orinayso oo laga yaabo si aynu tilmaanay inay ku faanayaan arrintaasi waxay sabab u noqotaa inuu iimaankiisu daciifo ilaahay wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq wla ykunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamad faqasat quluubuhum wakahiiru minhum faasiquun ilaahay tabaaraka watacaala aayaddan isagoo la hadlaya dadka muuminiinta waxa uu leeyihi miyaanay u dhowaanin kuwa muuminiinta ahi inay quluubtoodu u khushuucdo ilaahay dikrigiisa iyo xaqa ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankii ah oo aanay noqonin sidii kuwii iyaga ka horreeyey kitaabka la siiyey ahlulkitaabkii oo waktigii uu ku dheeraaday fataala calayhim lamad waxay leeyihiin kuwo ka mida mufasiriintu macnaa waxaa ku dheeraaday waktigii ay ka maqnaayeen jawiga iimaaniga dhegaysiga khayrka iyo meelaha lagu hayo faqasad quluubuhum wakasiiru minhum faasiquun markii ay ka fogaadeen jawigii iimaaniga ahaa quluubtooda ayaa engegtay qalbiga ingankiisina waxaa ka dhashay oo natiijada ay noqotay inay noqdaan faasiqiin kuwa ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisii ka baxay wixii ilaahay uu farayna daayey wixii ilaahay uu diidayna sameeyey wax aayaddu markaa ay tusisay haddii qofku muddo dheer uu ka maqnaado fatra jawiga iimaaniga ah inay arrintaasi tahay arrin sababaysa inuu iimaankiisu daciifo haddii qofku jawiga iimaaniga waxa weeyaan ee uu qalbigu ku noolaanayo uu waayo oo uu ka fogaado waxaa dhacaysa inuu ka fogaado saasoo kale dadkii walaalihii ahaa ee khayrkii wanaagga u kaalmayn lahaa aljulasaa asaalixuun lala fadhiistayaashii wanaagsanaa inuu ka dheeraado ayaa dhacaysa haddii kuwa uu ka dheeraadana khayr fara badan ayaa qofkaasi sheegay wuxuu leeyahy xasanu albasri ninkaa taabiciga ee khayrka badnaa aynu garanaynaa ikhwaanunaa aklaa cindanaa min ahaalina fa ahaaluuna yudakiruunana addunya wa ikhwaanuna yudakiruunana bilaakhira walaaladeeda khayrkii wanaagga samaynaya ee na faraya ee na xusuusinaya ayaa agteeda ka qaalisan ehelkayaga iyagaa ehelkayaga nooga qiimo badan oo nooga qaalisan waayo dadka iyaga ehelkayaga ahi inta badan waxa ay na faraan oo ay na xusuusiyaan oo ay nagu waaniyaan oo ay wax naga weydiiyaan adduunyada walaalaha iyaga khayrkii wanaagga aan isugu nimaadnaana aakhira ayayna xusuusinayaan haddii qofku markaa jawiga iimaaniga ka maqnaanshihiisa uu sii wado oo fatro dheer uu ka maqnaado waxaa dhacaysa marka dambe inuu qalbigiisuba ka bido iyo jasadkiisuba meelaha khayrka lagu hayo waa arrin inoo muuqata dadka qaarkood inaanay fadhiisan karin meelaha khayrka lagu hayo bal aanay la fadhiisan karin oo qalbigood iyo jirkooduba uu ka bidaayo dadka khayrkii wanaagga hayee samaynaya amaba waxa weeyaan ka fik ka ka sheekaynaya ama wax iska weydiinaya haddii marka arrinka noocaasi qofku uu sii wadana waxa uu ku dambaynaya inuu qalbigiisu ingego qalbi ingagaasina waxa uu keensanayaa inuu waxa weeyaan qalbigiisu uu madoobaado khayrkii wanaagguna aanu gelin oo u ka xidhmo waxaa ka mid ah waxyaabaha keensada iimaanku inuu daciifo alibticaadu can ilqudwati saalixa in laga fogaado qofkii wanaagsanaa ee lagu dayanayey qofka muslimka ahi haddii rajul saalix oo wanaagsan oo kulmiyey cilmi iyo camal iyo akhlaaq iyo quwat liimaan uu ahaa mid la joogo khayrka iyo wanaagga ka barta oo kaga dayda haddii kaasi uu ka fogaado o iskaga durko macallinkiisa waxaa dhacaysa inuu qalbigiisa waxa weeyaan uu qallalo waayo waxa uu waayey oo uu ka fogaaday ciddii khayrka iyo wanaagga iyo raashinkii qalbiga iyo iimaanka uu ku ziyaadiyey uu kala kulmiyey ee uu ka qaadanayey waxaynu garanaa walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mucallimkii saxaabada wuxuu ahaa murabbigii saxaabada waxau ahaa qudwadoodii iyo kii ay ku dayanayeen ilaahay baa tabaaraka watacaala oobsaday oo nebi maxamed waa geeriyooday calayhi salaatu wasalaam saxaabada ridwaanullaahi calayhim geeridaa rasuulka waxay u dareemeen si aynaan maanta innagu aynaan u dareensanayn maqaalaadka iyo hadallada saxaabadu ay yidhaahdeen markii rasuulku uu dhintay waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen ankarnaa quluubana markii rasuulka ciidda aanu ku rognay ee aaskiisii aanu ka soo dareeray waxaanu saluugnay bay yidhahaan quluubtayadii iimaankayagii ayaanu saluugnay inuu hoos u dhacay ayaanu dareennay waayo maxaa dhacay alibticaadu can ilqudwati saalixa kii wanaagsanaa ay ku dayanayeen ee macallinkooda ahaa ayaa geeriye ay ka fogaysay waxaa ka mid ah hadallada saxaabadu ay yidhaahdeen waxaanu noqonnay sidii adi habeen jiilaala jooga oo geesaha iskula jira oo jiho iyo wijhatoona aan kala lahayn saasoo kalea noqoni bay dhahan saxaabadu waa saxaabadaynu garana iimaankoodii imaankoodii iyo cilmigoodii oo iyaga laftoodu ahaa qudwa saalixa kuwa lagu daydo wanaagsan ahaa ayaa dareenka noocaasiya dareemay markii uu dhintay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaysaa maanta oo dadka iimaankoodu uu daciifay khayrkiiyo wanaagga in fara wanaagsan oo iimaankiisa waxa weeyaan xoogeeya oo ka warhaya oo khayrkii wanaagga uu ka barto oo uu kaga daydo waxaa ka mid a waxyaabaha iimaanka daciifiya alibticaadu can dalabi alcilmi sharci qofkii inuu ka fogaado dalabka iyo barashada cilmiga sharciga cilmu lkitaabi wasunna haddii qofku kitaabka ilaahay uu baran waayo axaadiis iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu baran waayo xaggee buu iimaan ka ziyaadsanaya markuu ugu yaryahay haddaanu macsiyo samayn in fara badan oo khayra oo acmaal saalixa oo iimaan u siyaadin lahayd ayaa ka maqan oo jahligu uu sabay waxa weyan inay ka maqnaato haddaad aayaadka qur-aankaa barato aad dhegaysato waxaa dhacaysa inaad iimaan ka ziyaadsato axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kutub alxadiid haddaad dhigato aad dhegaysato iimaan ayaad ka ziyaadsanaysa arrintaasi haddii aad weydo iimaankaagu hoos ayuu dhacaya waana mid shakilaana taas waxaa iimaanka daciifiya aliqraaqu fi lishtigaali bidunya qofku inuu ku dhex qarqoomo ku mashquulka iyo ka shaqaynta adduunyada ilaa qalbigiisu addoon uu u noqdo oo yaqdabu laha wa yardaa biha oo qalbigiisa iyo naftiisuba adduunyadaasu raalli ay ku noqoto adduunyada sababteedana waxa weeyaan ay u cadhoonayso rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam addoonka caynkaasiyo wuxuu ku tilmaamay inuu adduunyada addoon u noqday facisa cabdu diinaari wa cabdu dirham buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa halaagsamay oo hoogay ka addoon u noqday diinaarka iyo dirhamka adduunye ka addoon u noqday waxaa ka mid ah adduunyada ku mashquulkeeda inuu ilaahay daacadiisa iyo waajibaadkii la saaray uu kaga mashquulo xoolihiisa ama gabadhiisa ama caruurtiisa ilaahayna tabaaraka wa tacaala isagoo arrintaa ka digaya wuxuu yihi waaclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ogaada xoolihiinna iyo carruurtiinnaba waa fitna waa laydinku imtixaamaya waxaa la eegayaa bal inaad khayrkii wanaagga iyaga daraaddood aad u dayaxdaan iyo xumaan iyo macsiyo iyaga awgood inaad waxa weeyaan u samaysaan waxaa kaloo ilaahay uu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai waalbaniin waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfida waalkhayli almusawamati waalancaam waalxarf dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lmaab dadkii waxaa loo qurxiyey buu leeyahy rabbi tabaaraka wa tacaala oo la jeclaysiiyey shahawaadka shahawaadkaasi waa maxay waa dumarkii iyo inamadii waa carruurtii oo inamada laga soo qaaday oo ay dadku inta badan inamada ayaa ay jecel yihiin sidaas oo kale dadki waxaa la jeclaysiiyey kaydkii adduunyo ee ahaa dahab iyo fido iyo macaadinta iyo majawharaadka kale qaaliga waxaa la jeclaysiiyey fardihii waxaa la jeclaysiiyey beerihii iyo zarcii waxa ilaahay uu leeyahay tabaaraka wa tacaala intaasoo adduunyaa isku wada daro waa mataacu lxayaati dunya qofka musaafirkii sahayda yare uu qaato oo kale ayuun bay ka dhigan yihin wax meel qofka gaadhsiinaya maaha nolosha dhabtiina waa nolosha aakhiro bal dadka inta in badanoo ka midi nolosha aakhira inay tahay noloshii xaqiiqiga ahayd ayaanay garan markaasu arrinkoodu noqday sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yihi bal tu'tiruuna alxayaata addunya waxaad door bideen oo noloshii aakhira aad ka doorateen tan adduunyada waalaakhiratu khayru wa abqaa aakhira ka wanaagsan adduunyadan iyada ayaana hadhaa badan meel lala dhaafi maayo aakhiro haddaad ku nicmaysato iyo haddii cadaab waxa weeyaan aad kala kulantaba maaha taa macnaheedu walaalayaal inaynu leenahay waa xaaraan qofku inuu xoolo dhaqdo ama dumar uu yeesho amaba waxa weeyaan carruur uu yeesho laakiin waxaynu leenahay waa inay noqdaan kuwa aan ka mashquulin ilaahay daacadiisa tabaaraka wa tacaala aan keensan inuu dayaco waajibaadkii ilaahay saaray inuu ku dhaco waxyaaba ilahay uu ka xaaraantimeeyey sidaa awgeed ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu adduunyada waxyaabo kamida uu jeclaa laakiin jacaylkaasi waxaa ka weynaa jacaylka u hayo cibaadaadka wuxuu uhi nebi maxamed xubiba ilaya min addunya annisaau waatiib adduunyada waxaa layga jeclaysiiyey dumarka iyo uduga wa jucila quratu cayni fi salaa laakiin waxa qalbigaygu uu ku qaboobo indhahayguna ay ku doogsadaan salaada ayaa laga yeelay buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigayguna kuma qaboobo indhahayguna kuma doogsadaan adduunyo cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga ayaa qalbigayguna uu ku qaboobaa indhahayguna waxa weeyaan ay ku doogsadaan wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam alwaladu maxzanatun majbanatun majhalatun mabkhala carruurtu waa kuwa keensada murugo say murugo u keensanayaan qofkii waxaa dhici karta haddii carruurtiisu ay xanuunsadaan amaba qaar ay dhintaan inuu murugo weyn arrintaasi ka qaado waa ma waa majbana buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam fulaynima ayaa laga qaadaa oo dad fara badan ayaa carruurta markaa jacaylka ay u hayaan uu kalifayaa inay ka baqdaan inay jihaadkii ka qayb galaan oo mar kastuu jiraa xagga jihaadka u dhaqaaq waxaa dhacaysa inuu xusuusto carruurtii oo ihaa carruurtaadii haddaad dhimato yaa wax siin doona darxumo iyo dayac ayay u dhiman doonaan saas oo kale waa majhala buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jahli baa laga qaada waa arrin aad loo dareensayaan umalaynaya rag fara badan inay cilmiga bartaan waxaa ka hor istaaga carruurtooda wuxuu ku leeyahay carruurta beriiskoodii baan ayaan daba ordaya markaa inaan wax barto fursadba uma hayo jahli buu ka qaaday markaa carruurtii waa mabkhala oo bukli baa laga qaadaa buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markastuu is yidhaahdo wax bixi shaydaankii iyo naftiisaa ku odhanaysa war carruurtaadii maxaad uga tagtay haddaad wixii aad haysaba aad bixiso carruurtaadii maxaad u reebtay marka walaalayaal qofka muuminkaase carruurtiisa iyo maalkiisa iyo dumarkiisu intaa midna sidaasi kuma aha siduu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keensata inuu iimaanku daciifo tuulu lamal inuu qofku iska qoondaysto inuu muddo dheer adduunyadan uu ku noolaanayo haddii qofka waxa weeyaan uu dheeraysto oo uu iska qoondaysto muddada adduunyada uu joogayo arrintaasi waxay keensanaysaa noloshiisa inay noqoto nolosha xayawaanka oo kale oo wax ka mamnuuciba aanay jirin wax waajib oo saaranna aanay jirin ilaahay tabaaraka watacaala isagoo sifaynaya dadka noocaasiya wuxuu yihi darhum ya'kulu wayatamatacu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun iska daa ha cunaan oo ha raaxaystaan ha mashquulisan yididiilada ay ku jiraan ee isleeyihin muddo dheer bay adduunka joogaysaan jeer dambay garan doonaan marka geeridu ay u timaadeen nafta laga qaado qabri lagu rido halkaa lagu imtixaanay su-aale lagu weydiiyo ilaahay tabaaraka watacaala yowma alqiyaama la hor keeno oo kullu sagiira wa kabiira arrin kastoo weyn iyo mid kastoo yarba waxa weeyaan laga xisaabiyo wuxuu leeyahy caliy bin abi aalib ina akhwafa ma akhaafu calaykum itibaacu alhawa wa tuulu lamal waxyaabaan idinka baqayo waxa ugu daran bu ihi cali bin abi aalib laba arrimood arrinta koowaad waa itibaacu alhawa inuu qofku hawa raac noqdo oo waxa hawadiisu ay jeceshu inuu raaco sharciba waxa weeyaan aanu isku aanu isku xukumin sharciguna ka maamulayo wax u diidayo waxna ufasaxaya aanu noqon arrinta labaadna waa tuulu lamal inuu qofku iska qoondaysto muddo dheer inuu adduunyada joogayo oo geerida aanu dareeminba oo aanu ku xisaabtamin aanu u diyaar garoobin fa ama itibaacu alhawa fayasudu cani alxaq haddii qofku hawada u raaco waxa arrintaasi ay ka hor istaagaysaa buu leeyahy cali radia allahu canhu xaqii inuu raaco wa ama tuulu lamal fa yunfi alaakhira haddii uu qofku muddo dheer iska qoondaysto adduunyadan inuu joogayo oo geerida uu ku xisaabtami waayo oo mid diyaar oo heegana uu noqon waayo waxaa dhacaysa inuu aakhiro iska ilaabo haddii aakhiro uu ilaabana waxaa dhacaya waa macruuf xaaraan oo dhan buu samaynaya munkar oo dhan waajib iyo khayr oo dhanna waa uu ka tegi doonaa sidaa awgeed ayaa waxaa la yidhi arbacatun min ashaqaa afar waxa ay ka mid yihiin liibaan darrada qofka lagu imtixaamaa waa qof liibaantii iyo khayrkii iyo wanaaggii iyo guushii teegan weeyaan arrinta koowaad waa jumuud ulcayn waa qofka ishiisu ay ingegto maxaa looga jeedaa ilaahay daraaddii maalinna aanu ooyin iyadoo la waaniyey ama qur-aan uu dhegaystay ama salaaduu ku khushuucay qofkaasi waa qof liibaantii ay dhaaftay iyo wa qaswatu lqalbi qofkao qalbigiisu ingego oo khayrku aanu raadayn iyo wa tuulu lamal qofka oo iska qoondaysta muddo dheer adduunyada inuu ku noolaanayo oo yidi diilo iskaga noolaada iyo walxirsu cala addunya qofku inuu adduunyada mid ku dadaala oo aakhiro iska ilaabo waxa weeyaan uu noqdo waxaa ka dhalanaya qofku haddii yidi diila ku nool uu noqdo in daacaadkii iyo wanaaggii uu ka caasiso waxaa ka dhalanaysa toobadii inuu dubu dhigo oo idhaahdo dembigaasi wakti dambe ayaan ka toobad keeni doonaa xumaanta aan sameeyey waxaa ka dhalanaysa inuu adduunyada jeclaado inuu aakhiro ilaabo waxaa ka dhalanaysa inuu qalbigiisu qallalo waayo qofku mar kastoo mawdka uu xusuusto iyo qabriga iyo abaalmarinta addoomaha la abaalmarinayo arrintaas waxay keensataa inuu qalbigiisu uu jilco oo uu khushuuco sidaa awgeed ayaa waxa ay yidhaahdeen bacdu saalixiin man qasara amalahu qalla hamuhu wa tanawara qalbuh liannahu ida istaxdara almowt ijtahada fi aaca qofka soo gaabiya ee ku xisaabtamo muddo yar adduunyadan inuu joogayo waxa yaraada hamiga adduunyada u hayo hamigiisu wuxuu noqdaa hamu alaakhira qalbigiisuna wuu nuuraa waayo waxa uu mar walba soo xaadirsanaya hortiisa uu keenaya geeridii iyo mawdkii taana waxaa ka dhalanaya daacaadka iyo wanaagga inuu qofku waxa weeyaan uu ku dadaalo waxaa haddaba walaala isweydiin leh oo aynu kusoo gabagabaynaa hadalkeenna dacful iimaanka maxaa dawo u noqon kara maradka noocaasiya ee aynu dareemayno inuu waxa weeyaan yahay mid dhexdeenna ku faafay aada iyo aadna looga ashkatoonayo maradka caynkaasiya waxaa shakila-aana inuu dawo leeyahay iimaankuna sida in badan qur-aanka lagu tilmaamay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa ziyaada korna waa u kacaa hoosna waa u dhacaa ziyaadadiisuna asbaab bay leedahay nuqsaanta iyo dacfiga galaana saasoo kale asbaab bay leedahay saa awgeed baa wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina aliimaana layakliqu fii jawfi axadikum fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum iimaanku wuxuu ugu baaliyoobaa oo uu hun ugu noqdaa midkiin qalbigiisa sida maradu ay u baaliyoodo saasoo kale macaasida iyo xumaanta iyo waxaasi ayaa iimaanka mid baaliya ka dhiga oo aan waxba iska xejinahayn ilaahay weydiista inuu iimaankiina quweeyo oo uu cusboonaysiiyo saasuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu garanaynaa walaalayaal dayaxa haddii daruuri xagga soka ay ka marto iftiinkiisu muuqan maayo laguna intifaaci maayo iftiinkiisu saasoo kale ayaa uu ka dhigaya qalbiga qofka muuminkii macaasida iyo xumaanaha xumaanta uu samaynayaana waa daruuraha ka soo soko maraya saa awgeed baa wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min alquluubi qalbun ilaa walahu saxaabatun ka saxaabati alqamar quluubta qalbi ka midii ma jiro ilaa waxaa soo marta daruur daruurta dayaxa martoo kalea baynama alqamaru mudiicun id calathu saxaabatun faadla dayixiyo iftiin badnaa oo aada iyo aada iftiinkiisa dadku ay wax ugu arkayeen ayuunbay daruuri xagga soko ka martay dabeetana gudcur baaba dhulkii uu noqdayba id tajallat canhu faadaa haddana daruurtii ayaa ka dhaqaaqday markaasuu dayixii iftiimay waxaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tusaalaynaya qalbiga qofka muuminka waa dayaxaas oo kale macsiyadu marka ay ku badato sida daruurtaasi dayax ay u madoobayso ayaa qalbiga ay u madoobeynaysaa haddii macsiyada iyo xumaanta uu ka toobad keeno oo ilaahay subxaana watacaala uu uga noqdana sida daruurtaasi dayaxa ay uga dhaqaaqday iftiinkiisii uu soo ceshaday ayaa qalbigiisuna awooddii iyo iftiinkii iyo nuurkii uu soo ceshanaya oo u noqonaya waxa weeyaan mid khayr iyo wanaag ku sifooba waxaa walaalayaal ka mid ah haddaba dawooyinka lagu daweyn karo dacful iimaanka weliba kuwa ugu muhiimsan tadabburu alqur'aani alcadiim qur-aankan weyne ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey in la akriyo oo macnihiisa la fahmo oo macnihiisa la dhuuxo loo fiirsado waxaana aanu shaki ku jirin qur-aanku inuu yahay dawo aada iyo aada u weyn weliba inuu yahay dawo waxtar leh ilahay baana taa ka warramo waxa rabbi uu yidhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxmatun lilmu'miniin qur-aanka in loo in la soo dejiyey isagoo dawo iyo naxariis kuwa muuminiinta u ah ayaa ilaahay tabaaraka watacaala aayadda uu ku tilmaamaya qur-aanka sida laysugu daweynaya waxay noqonaysaa waa in la barto waa in lagu camal falo waa in loo fiirsado macaanihiisa la dhuuxo marka la akrinayo sifada noocaasi ayuu lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo iimaanka iyo khayrka iyo wanaagga uu ku sifaysnaa uu ku kasbaday rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday habeenada qaarkood isagoo salaatuleyl tukanaya in aayad qura uu ku celcelinayo habeen dhan aayaddaasi waxay ahayd qawluhu tacaala in tucadibhum fa inahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim aayaddaasuu rasuulku calayhi salatu salaam habeen ku tukaday habeenkii oo dhan buu ku celcelinayey ilahay haddaad cadaabto waa addoomahaagii weyaan aayadda macnaheedu haddaad u dembi dhaaftana arrintaasi taagdarro aad ku sifaysan tahay kamay iman ee ilaah waxaa tahay ka casiiska ee khaalibkaa xakiimka ee xukumka iyo xikmadaba waxa weeyaan iska leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yatadabbaru alqur'aan qur-aanka macaanihiisa mid dhuuxa ayuu ahaa oo ku khushuuca oo qur-aanka haddii u akriyo la arko isagoo ooyaya oo ilmaynaya wuxuu warinaya ibnu xibbaan biisnaadin jayid taabiciga la idhahda cataa ayaa waxau leeya waxaanu u galnay aniga iyo cubaydullah ibnu cumayr caaisha radia allahu canha oo ah zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala cubaydullahi ibnu cumayr xaditiina biacjabi shayin ra'aytihi min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wuxuuhi waxaad nooga warantaa caaishay arrinkii u la yaabka badnaa ee aad ka aragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha intaanay su-aasha ka jawaabin bakat waa ay oyday oo intaana waxaa keenay waxaa la xusuusiyey mawqif cajiib oo la yaab badan oo raadeeyey oo ka soo maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa habeen kacay dabeete waxau ihi darinii atacabad lirabbii caaishay caaweydaa ha ila hadlin oo ha i soo dhowaanin rabbigay waxa weeye aanaan u cibaadaystee caaisha waxay tidhi iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jawaabaysa innii wallahi la uxibu qurbak wa uxibu maa yasuruk wallahi waxaan jecelahay inaan kuu dhawaado rasuulka ilaahayow wixii ku faraxsi gelinayana waan jecelahay saa awgeed kuu soo dhowaan maayo caawa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay bay tidhi caaisha wuu tahaaro qaatay wuu istaagay isagoo tukanaaya falam yazal yabkii xataa balla xijrahu rasuulu kamuu suulin inuu ooyo ilaa dhabtiisii uu qooyey oo ilmadii waxa weeyaan sida biyuhu ay u qooyaan qofka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam falam yazal yabkii xataa balla xijrahu rasuulu kamuu suulin inuu ooyo ilaa dhabtiisii uu qooyey oo ilmadii waxa weeyaan sida biyuhu ay u qooyaan qofka ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u qoysay uma bakaa falam yazal yabkii xataa balla alarda arrinku intaaba waa dhaafay waa ooyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa dhulkii ka hooseeyey uu qooyey oo sida roobku dhulka u qooyo ilmadiisi ay u qoysay wa jaa bilaalu yuadinuhu bisalaa rasuulka waxa u yimi bilaal oo salaadii subax u eedaamay macnaa habeenkii oo dhan rasuulku waa tukanayo waa ooyayey falamaa ra'aahu yabkii qaala ya rasuula allah tabkii waqad gafara allahu laka ma taqadama min dambika wama taahar wuxuu ihi bilaal rasuulka ilaahu miyaad ooyeysaa iyadoo ilaahay u dhaafay dembigaagii hore dembigaaga wixii horu maray iyo wixii waxa weeyaan dambeeyaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo bilaal u jawaabaya afalaa akunu cabdan shakuura haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqon ahayn addoon ilaahay tabaaraka watacaala u mahadnaqa ilaahayna waxyaabaha loogu mahadnaqo waxa ugu wanaagsan in laga amar qaato oo la adeeco oo wixii uu farayna lala yimaado wixii ilaahay uu reebana laga dheeraado wuxuu ihi rasuulku laqad nazalat calaya leyla aayaatun waylun liman qara'aha walam yatafakar fiiha xalay waxaa laygu soo dejiyey aayaad roog iyo halaag wuxuu usugnaaday qofka akriya aayaadka oo macnahooda aan u fiirsan oon dhuuxin aayaadkaasi waa aayaadka ku jira dhamaadka ah ee suuradda ali cimraan ina fi khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi leyli wاnahaar la aayaatin liuli lalbaab aladina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacala junuubihim aayaadkaasaa laygu soo dejiyey buuhi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam qur-aanka walaaliyaal waxaynu garanaynaa qur-aanka tawxiidkii baa ku jira ballanqaad baa ku jira waxaa ku jira saas oo kale waciid axkaam baa ku jirta warar buu qur-aanku sheegaya iyo qisas aadaab iyo akhlaaq ayaa uu ka warramaya arrimaha noocaasi oo qofku markuu u fiirsado waxaa shakila-aana in naftiisa raad ay kaga tegayaan arrimaha noocaasi suwarka qur-aankuna waa kala duwan yihin qaarkood baa laga yaaba qofku hadduu akriyo ufiirsado inay naftiisa cabsi weyn ay geliyaan si awgeed rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxdo ka sugnaatay inuu yihi shayabatnii huudun wa akhawaatuha qabla almashiir waxa ay ciraysay bu uhi nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam suuratu huud iyo suuradaha kale ay walaalaha yihiin bimacnaa suuradaha waxa weeyaan ay isku mawduuca yihiin ay isku wax ka warramayaan inta aanan gaadhinba waktigii lagu ciroobayay waxaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu yihi saas oo kale hudun wlwaaqicatu wlmursalaat wacama yatasaaluun waida shamsu kuwirat suuradaha caynkaasi ay cireeyey ayuu leeyay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waayo maxay u cireeyeen xaqaa'iqda iimaanka ayay ka hadlayaan suuradahaas takaaliif aada iyo aada u waaweyn ayaa ay xambaarsan yihiin waxa markaa ay cusleeyeen qalbigii rasuulka alayhi salaatu wasalaam qalbiga raadayntii ay raadeeyeen waxa ay ka muuqatay rasuulka alayhi salaatu wasalaam jirhkiisa iyo timihiisa hada ayضa da'bu asxaabi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam saasi ayay ahaayeen saxaabaduna qur-aanku waxa weyan u raadayn jiray oo iimaan ay uga kororsan jireen waxaynu garanaynaa abubakr radia allahu canhu wuxuu ahaa nin qalbi jilicsan qur-aanka markuu akriyo naftiisa muu hanan jirin mana aanu ka celin kari jirin naftiisu inay oydo oo waxa weeyaan ay ilmayso bal bukaagiisa iyo oohintiisa in la maqlo ayaa waxa weeyaan in fara badan dhici jirtay siday leedahay caaisha radia allahu canha abubakr waa nin qalbi jilicsan naftiisana ma hanan karo salaada markuu galo markiiba waa uu ooyaya deeto waxaa dhacaysa in la maqli waayaba saasuu ah abubakr radia allahu canh iimaan buu ka kororsaday qur-aanka akrintiisa cumar ibn khadaab radia allahu canhu maalin wuxuu akriyey qawlahu tacaala ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic rabbigaa cadaabkiisu uu dhacaya cid celin karto gacmaa u dhigi kartaa ma jirto ciddii kasbatay ee ilaahay uu la damco waa uu ku dhacaya aayaddaasi u akriyay cumar ibn khadaab maalmo dhan ayaa uu xanuunsanayay raadkii aayaddaasi ay kaga tagtay cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxaynu tilmaanay inuu yihi law tahurat quluubunaa maa shabicat min kalaami illah haddii quluubteennu ay daahiri lahayd ilahay hadalkiisa kamay dheragteen qutila shahiidan wlmusxafu fii xijrihi fasaala damuhu calayh cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waa la dilay shahiidnimo ayaa uu ku dhintay isagoo musxafkii dhabta ku haya oo akrinaya dhiiggiisa ayaa musxafkii qur-aanka waxa weeyaan ku daatay waxaa saasoo kale dhacday raggii ka dambeeyey saxaabadu qur-aanka inay akriyi jireen oo macaanidiisa ay dhuuxi jireen oo qur-aanku uu raadayn jiray ibraahim ibnu bashaar wuxuu leeyahay aayaddii uu ku dhintay caliy ibnu fudayl ee dishay waxay ahayd qawlahu tacaala walaw taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu ya laytana nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina aayadda qur-aankaa buu akriyey caliy ibnu fudayl ninkii la odhan jiray kuwii mujrimiinta naarta markii lasoo dul tubay haddaad arki lahayd iyadoo le haddii nala celin lahaa hooga yage xumaantii umaanaan noqoneen aayaadkii rabbi maanaan beenineen khayrkii wanaaggii maanaan dayacneen wallahi arrinkaa yaabiso ayaad arki lahayd aayaddaas u akriya faqat haadi laaya waxdaha nafta ayaa ka baxday waa u adkaysan waayo qalbigiisa ayaa qarxay aayaddaasi waxa weeyaan sida ay u raadaysay waxaa markaa walaalayaal taasi ayna tusinaysaa dadkaasi wanaagsan sida qur-aanku u raadayn jiray iimaana ay uga kororsan jireen waxaa iimaan laga ziyaadsan karaa dacful iimaankana dawo noqon karta alistishcaaru bicadamati illah ilaahay weynidiisa qofku inuu dareemo uu u fiirsado bal ilaahay magacyadiisu macaanida ay xambaarsan yihiin iyo tilmaamaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay waxaa saas oo kale dawo noqon karta dacfu liimaan talabu lcilmi sharci qofku inuu dalbo oo uu barto cilmiga sharciga kitaabka ilahay iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo weliba cilmigaasi uu ku daro camal arrintaasi waxa marka ay keensanaysaa inuu noqdo mid ilaahay ka baqanaya tabaaraka wa tacaala haddii ilaahay uu ka baqdana iimaankiisii ayaa ziyaadaya maradkii iyo xanuunkii ku dhacayna kasoo kabanaaya ilahay wuxuu ihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ilaahay khashyada dhabtaa ee cilmiga ku dhisan ka baqda addoomihiisa kuwa waxa weeyaan culimada ah waxaa walaalayaal dawo u noqon karta iimaanka dacfigiisa luzuumu xilaqi dikri wa majaalis alkhayr in la laazimo qofku mar walba uu ka qayb qaato xalqadaha iyo fadhiyada ilaahay tabaaraka watacaala lagu xusayo khayrka iyo wanaagga lagu hayo arrintaasi iimaankiisa ayay kordhinaysaa waxaana iimaankiisa ay u kordhinaysaa faa'iidooyin fara badan iyo dawooyin badan baa ku jira majaalista qofku inuu ka qayb qaato waxaa kamid a fawaa'idda waxa weeyaan ku jirta khashayaanu raxma ilaahay naxariistiisa ayaa daboolaysa inta majliskaa qofku uu fadhiyo wa nuzuulu sakiina degenaansho iyo xasilooni ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu kusoo dejinaya kadalika malaa'igta ayaa hareereynaysa oo dhegaysanaysa dadka ilaahay xusaya majliskaasi fadhiya ilaahay baa tabaaraka watacaala xagga sare ka xusaaya dadka malaa'igta ayaa rabbi uu ugu faanaya ilaahay subxaana watacaala uu u dambi dhaafaya sida axaadiisa saxiixa ay tusinayso wuxuu uhi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya qiimaha iyo ahamiyadda ay leedahay majaalista khayrka iyo wanaagga lagu hayaa laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha ilaa xafathum almalaa'ika waghashiyathum alraxma wanazalat calayhim asakina wadakarahum allahu fi man cindah qoom haddii ay fadhiistaan meel ilaahay ay ku xusayaan xuska ilaahay waxaa soo gelaya haddii waxa weya la tasbiixsanayo saadkaa la fadhiyo lagu tasbiixsanayo haddii qur-aan la akrinayo haddii cilmi la dhegaysanayo haddii waane iyo khayr la isugu yimaado la dhegaysanayo haddii sidaa ay u fadhiistaan malaa'igta ayaa hareeraysa naxariis baa daboosha ilahay waxa uu ku soo dejiyaa degenaasho wadakarahum allahu fi man cindah ilahay wuxuu ka xusaa malaa'igta agtooda ayaa ilahay u ka xusaa waraa baleega addoomahaygii sida ay u xusayaan khayrkii wanaagga waxa weeyaan ay hayaan marka majaalista caynkaasi fawaa'idaasi ayay leedahay waxaa faa'iidooyinka ku jira kamida inuu ilaahay ku dambi dhaafo waxaa laga yaabaa qof aan uba jeedin oo iska soo fadhiistay meesha oo aan qalbigiisuba aan usoo jeedin waxaa meesha lagu hayo inuu ilaahay tabaaraka watacala u dambi dhaafo wuxuu leeyahy saxaabigu yaa sahl ibnu alxandaliya qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ma ijtamaca qawmun calaa dikrin fatafaraquu ilaa qiila lahum qumuu makfuran lakum haddii qoom ay isugu yimaadaan ilaahay dikrigiisa ilahay iyagoo xusaya marka ay meeshaasi ka kacaan ay kala tegayaan waxaa lagu idhahda istaaga iyadoo laydin dambi dhaafay dhammaantiinba waxaa xadiista qaarkood ku timi inay malaa'igta qaarkood yidhaahdaan ilaahayo waxaa ku jira hebel oo isagu aan wanaaggaa u iman inuu ka qayb galaba wuxuu ilaahay tabaaraka watacala u odhanayaa hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa dad qofka la fadhiistaa aanu ku guul daraysanahayn bal waa uu ku liibaanaya laftiisa marka walaalayaa inaan yaraysanin iyadoo masaajidii tafsiir lagu akrinayo iyadoo laga akrinayo xadiid iyadoo waana ay ka socoto ayaad arkaysaa dadka iyagoo iskaga dareeraya waa mucribuuna can dikri illah kuwa ka jeesta ilahay dikrigiisa oo laga yaabo wax kaloo muhima oo ay uga tagaan dikriga ilahayna inaanu jirin oo majaalista sheekada iyo alqilu alqaal lagu hayo un inay waxa weeyaan istaagaan ama ay fadhiistaan oo ay ka qayb qaataan in majaalistaasi walaalayaal iimaanka ay kordhiso haddaynu tusaale kasoo qaadano waaqicii saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxa uu leeyahay saxaabi ka mida saxaabada rasuulka waa xandala alusaydi radia allahu canhu ayaa waxa uu la kulmay abu bakrin radia allahu canhu abu bakr isagoo walaalkii waraysanaya wuxuu yihi war xandalo bal waran waxa uu yihi xandala maxaan ku waramaa naafaqa xandala isaga isa sheegaya munaafiq baan noqdaye oo munaafiqiin baan ku biiraye ma war baan haya war ma lihi wuxuu yihi abu bakr radia allahu canhu subxaana allah ma taquul war ilaahay baa xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahane waxaanaad ku hadlaysaa maanta waa maxay waayo xambala de nifaaq kamuu muuqan dabeeta xambala waxa uu yihi rasuulkaanu calayhi salaatu wasalaam la fadhiisanaa la fadhiisanaa oo aanu ka qayb galnaa majaalista dikriga fa yudakirunaa biljannati wannaar rasuulku waxa uu nagu waaniya oo na xusuusiyaa jannada iyo naarta fakaanaa ra'ya caynin waxaadna moodaa marka inaanu jannadii indhaha ku hayno oo ay noo muuqato markuu rasuulku alayhi salatu salaam noo sifeeyo jacaylka iyo kalgacaylka aan u hayno naartiina waxaad moodaa saas oo kale sidaanu uga baqana inaanu uga digtoonahay xaaladda in waxa weeyaan aan iyadana indhaha ku hayno dabeeto marka aanu rasuulka agtiisa kasoo baxno waxa aanu ku mashquulaa buu leeyahay dumarkii iyo caruurtii iyo hawlihii adduunye kale de miyaanay taasi nifaaq ahayn oo waan iska ilownaa jannadii iyo naartii iyo dikrigii iyo xuski waan iska ilownaa abubakr radi allahu canhu wuxuu yihi aniga laftida taas oo kale way igu dhacdaayeen bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam inooge rasuulkay u tegeen rasuulka arrinkii markuu uga warramay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallahi xaaladda caynkaasi ah haddii aad ku daa'im noqon lahaydeen oo sifadaa mar walba aad yeelo lahaydeen markaad majliska dikriga fadhidaan iyo markaad ka baxdaanba lasaafaxatkum almalaa'ikatu fi turuqaat malaa'igtaa idin gacan qaadi lahayd idinkoo suuqyada iyo wadooyinka lugaynaya walakin saaca wa saaca ya xandala hase haatee xambalow qofku mar walba dee majlisi dikri ma fadhihi karee marna hawlihiisa adduunye mubaaxa buu qabsanaya isagoo ilaahay aan ku caasi ahayn marna ilaahay tabaaraka watacaala cibaadaadkiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagga ilaahay uu faray ayaa uu gudanaya oo la imanaya waa tusaale walaale la tusinaya sida waxa weeyaan looga ziyaadsan karo iimaan qalbiga iyo iimaankana loogu daweyn karo majaalista dikriga ka qayb qaadashadeeda sidaa awgeed ayaa saxaabadu waxaabay u arki jireen fadhiga meeshaa la fadhiya inay lafteedu iimaan tahay mucaad ibnu jabal waxaa ka ansaxday inuu odhan jiray oo nin uu ku yihi ijlis binaa nu'min saaca waarina fadhiisi waxoogay aynu iimaan la nimaadnay macnaheed waa maxay fadhi aynu iimaan ka kororsanno ina fadhiisi markaa majaalistaasi walaalayayaa loo daymo la-aan aad baad moodaa maanta dad fara badani inay uga sii jeedaan ha lagu soo jeesto khayrka iyo wanaagga waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha iimaanku uu ku ziyaadayo ee dacful iimaanka lagaga bixi karo in la kororsado acmaasha saalixe wanaagsan waayo mar kastoo camal saalixa aad la timaado iimaan baa kuu ziyaadaya waaladiina htadow zaadahum huda kuwa hanuunay bimacnaa khayr iyo wanaag la yimi ilaahay hanuun buu u kordhinayaa iyo iimaan saas oo kale ayaa saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen camal khayra oo ay istidhaahdaan waad samayn karaysaa kamay tegi jirin saa awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida wuxuu waraystay saxaabadiisii waxau ihi rasuulku man asbaxa minkum alyawma saa'iman waar maanta kuma idin kamida waa beriistay isagoo sooman faqaala abubakr ana abubakr wuxuu yihi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam man asbaxa minkum lyaw oo man caada minkum alyawma mariidan kuma idin kamida oo maanta booqday qof muslima walaalkii oo xanuunsanaya faqaala abubakr ana abubakr wuxuu yihi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam man itabaca minkum alyawma janaasatan kuma idin kamida oo raacay janaaso aas ka qayb qalay ka qayb qaatay qaala abubakr ana abubakr wuxuu yihi aniga qaala calayhi salaatu wasalaam ma ijtamacna fi imri'in ilaa dakhala aljanna hadday ku kulmaan acmaasha noocaasi iyo qof oo uu sameeyo jannada ayuu gala marka waxaad aragtaa saxaabadu inaanay ka tegi jirin camal khayra oo waxa weeyaan fursad ay u heleen sa awgeed haddaad taariikhdooda iyo siirooda aad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa wax la yaab leh oo kuugu yeedho kuugu baaqa in waxa weeyaan aad ku dayato waxaad arkaysaa inay maalintii soomi jireen habeenkii qiyaamu leyl ay la iman jireen ilaahay tabaaraka watacaala ay xusi jireen waxaad arkaysaa inay ku dadaali jireen salaada sufuufta hore inay ka galaan oo takbiirta imaamku waxa weeyaan aanay dhaafin habeenkoodii xataa qaarkood ay qaybin jireen oo ay u qaybin jireen reerka oo qofba waxa weyan wakti kac ay odhan jireen maalintoodii waa soom ma waxa weeyaan waa waxbarasho waa janaaso la raaco waa qof buu koo xanuunsanayo lasoo booqdo sa awgeed qaarkood waxaa soo martay sanado fara badan oo takbiirat lixraam maca alimaam aanay ka tegin quluubtoodu masaajida ayay ku xidhneed yantadiruuna salaata bacda salaa salaad ayaa waxa weeyaan salaad ay ku sugi jireen waxaa markaa dhacday dadka khayrkiiyo wanaagga lahaa qaarkood markii xaalkooda loo fiirsaday in la yidhi ninkaa haddii lagu idhaahdo berri baad dhimanaysaa wallahi camal uu sameeyo garan maayo uu siyaadiyo jadwalkiisa u buuxa ma jiro wakti ka banaan oo camal uu la yimaado u ku ziyaadiya xamaad ibnu salama nin muxadis oo khayr badan ayuu aha cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu leeyahy haddii xamaad ibnu salama la idhahdo wallahi berri baad dhimanaysaa oo naftu ay kaa baxaysaa camal uu kordhiye muu garteen waayo marka horeba camal uu ka tegay ayaan jirin markaa qofka muslimkaa sidaasi ayaa muhim ay u tahay inuu waktigiisa ku buuxiyo acmaasha khayrkaa ibnu aadamkuna waa caamil waa xaaris waa hamaam wuxuun buu ka shaqaynaya ma jiro ibn ibnu aadam caatil can ilcamal camalka ka cadilan oo waxba aan qabanayn nafta haddaanad khayrkii wanaagga ku mashquulin shaqaladka bishar walfasaad sharka iyo fasaadka iyo macsiyada ayaay kugu mashquulinaysaa waxaynu kusoo gabagabaynaa walaalayaal laba arrimood oo kala farcamaya waxay tahay arrinta koowaad oo iimaanka waxa weeyaan daweyn karta marka uu daciifo alkhawfu min suui lkhatima qofku inuu ka baqdo suu lkhaatima haddaad ka baqato in noloshaada lagu khatimo xumaan oo adigoo xumaan samaynaya ilaah aada la kulanto o aada dhimato taasi waxay sababaysaa inuu iimaankaagu dawoobo oo uu kordho oo waxa weeyaan uu ziyaado haddii qofku suul khaatima uu ka baqdo waxa arrintaasi ay keensanaysaa inuu taacaadka la yimaado iimaankiisa uu cusboonaysiiyo xumaanta iyo macaasidana uu ka istaago ilaahayna tabaaraka watacaala uga toobad keeno haddiise waxa weeyaan qofku uu noqdo mid aan xusuusnayn suul khaatima oon ku xisaabtamahayn oo xaalad xun ilaahay inuu kula kulma aan ka xishoonahayn dee waxaa dhacaysa daacana inaanu ziyaadin xumaan iyo sharna inaanu ka istaagin arrinta labaad waxay tahay inu kusoo gabagabaynaynaa aliktaaru min dikri lmowt in la farabadiyo xusuusashada geerida haddii qof haddii qofku uu farabadiyo xusuusashada geerida arrintaasi macaani macaasiday ka hor istaagaysa qalbigiisa ayaa arrintaasi ay jilcinaysaa sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu inoo dardaarmo wuxu uhi rasuulku aktiruu min dikri haadimi ladaat yacni lmowt farabadiya kamacmacaanka adduunyada gooye xusuusashadiisa geerida ayuu ujeeda rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxyaabaha geerida lagu xusuusan karo walaalayaal waxaa kamid a ziyaarat lqubuur in xabaalaha la booqdo oo bal dadkii adduunyada kugula noolaa ee saaad ufikiraysa ad uxisaabtamaysa ad adduunye u raadinayso u raadinaya ufikirayay bal meesha ay ku jiraan ee ay ku dambeeyeen inaad kasoo war hesho aad soo booqataa waa arrin muhima iimaana aad kasoo kororsan karto saa awgeed ba wuxu uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur alaa fazuruuha waxaan idin diiday markii hore xabaalaha inaad booqataan laakiin booqda buu leyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam fa inaha turiqu lqalba waayo booqashada xabaaluhu qalbiga ayay jilcisaa wa tudmicu alcayna ishana way ka ilmaysiisaa wa tudakiru alaakhira aakhirana way xusuusinaysaa qofka walaa taquluu hujra hana oranina qowl faaxisha oo ilahay aanu raalli kahayn markaad xabaalaha tagtaan marka xabaalaha booqashadoodu geerida iyo aakhiray ku xusuusinaysaa taasina waxay sababaysaa inaad iimaan kororsato sidaa awgeed qofka farabadiya xusuusashada geerida ilahay waxa uu ku karaameeya oo ku sharfaa saddex arrimood arrinta koowaad waxay tahay tacjiilu tawba inuu soo dedejiyo tawbada oo xumaanta uu ku jiro si dhakso degdega uga noqdo waayo geeridiyay kugu soo gaadhin ayuu is odhanaya qofkii wuu xisaabtamaya arrinta labaadna waxay tahay qanaacatu lqalb qalbigiisa ayaa ilahay uu ku arsaqaa qanaaco inta yara adduunyaa ee ilaahay uu siiyey ayuu noqonaya mid ku qanca hina nafs hodannimada nafta ayaa ilahay tabaaraka watacaala qofka uu ku arsaaqaya arrinta saddexaadna waxay tahay nashaat lcibaada inuu cibaadadii nashaad iyo firfircooni iyo waxa weeyaan kalgacayl qofku uu helo waa qofkii xusuushada geerida farabadiyey haddii qofku geerida uu iska ilaabo kuba xisaabtami waayo waxa lagu ciqaabo bay idhahdeen culimadii dadka saalixiintii saddex arrimood arrinta kood waa taswiifu tawba inuu tawbadii dib u dhigo oo xumaantii waxa weeyaan uu iska sii daa'imo ilaa geerida iyo mawdku uu kusoo gaadhoba arrinta labaadna waa tarku ridaa bilkafaaf inta yare ku filana adduunye ilaahay uu siiyey inuu ku raalli noqon waayo oo uu ku qanci waayo uu siraa dheeraad raadi dabeetana meel baas uu ka dhaco xaaraan iyo booli waxa weeyaan uu raadiyo arrinta saddexaadna waxay tahay attakasulu can ilcibaada inuu cibaadadii waxa weeyaan dib uga dhaco waxaa walaaleel qofka raad weyn kaga tegi kara oo iimaankiisa ziyaadin kara haddii waxa weeyaan uu xaadiro dadka geeridu ay kusoo xaadirtay ee sakaraadka ku jira markaad aragto qof sakaraatulmawtkii ku jira xaalkiisa iyo sida nafta looga siibayo iyo suuradiisu sida ay noqotay qofkii ay isu bedeshay marka naftu ay ka baxday arrinta noocaasi raad weyn bay kaaga tegaysaa oo naftaada ka goyn kara macmacaankii ay daba socotay saas oo kale indhahaaga ka hor istaagi karaba hurdadii iyo raaxadii ka hor istaagi kara jasadkaaga oo keeni kara inaad camalka iyo wanaagga aad farabadiso ziyaadina kara ijtihaadkaaga iyo dadaalkaaga xasanu lbasri taabici buu ahaa wuxuu maalin usoo galay baa layihi nin xanuunsanaya isagoo ninkaa soo booqanaya ninkiiba u yimi oo sakaraatulmawtkii ku jira markuu arkay ninkaa kurbada haysata shidada iyo adayga uu ku jiro iyo waxaa ku soo degay aad iyo aad buu isu bedelay xasan lbasri radia allahu canhu markii gurigiisii uu ku noqday ayaa waxaa lagu yidhi kaalayo raashinka cun hadhimadaadi waa tan lagu soo dhigay kaalay cun baa la yidhi oo dadka raashinka la cun xasan lbasri waxa uu yihi yaa ahlaah calaykum biطacaamikum wa sharaabikum iska cuna raashinkiina sharaabkiinana iska caba anigu idinla cuni maayo wallahi laqad ra'aytu masracan laa azaalu acmalu lahu xataa alqaa wallahi waxaan arkay legdin aanan ka zuulahayn inaan u shaqaysto ilaa aan la kulmayo maanaa qof dhimanayaan arkay bu le siduu u dhimanayey iyo waxa la marinayey iyo sida qofku uu noqdo isu bedelay dabeeta naftiisa ay raad weyn kaga tagtay raashinkii iyo biyihiibu cuni kari waaye innaga quluubteennu markay engegtay ama dad fara badan quluubtooda engegto waxaa dhacday in xabaalaha dushooda la iskaga qadeeyo hilib la iskaga cunayo oo la iskaga sharaabayo oo lagu kaftamayo oo halkaasi la isku dacaadeenayo oo la iskaga sheekaysanayo oo wax raadaba qofkii arrinta noocaasi aanay kaga tegahayn waar dadkii hore wanaagsanaa qofka xumaan samaynaya iyagoon waani waana kaleba aan u sheegin waxay xusuusin jireen in geerida iyo dhimashada deetana taasi ayaa uu kaga goy jiray qofku waxaa dhacday axadu saalixiin ayaa wuxuu arkay nin qof xamanaya waana kale umuu gelinoo maona xantu waa xaaraan oo lama ogolo cadaabkaasay leedahay waxba kuma odhan muxuu ku yidhi udkur ilqutna idaa wadacuuhu calaa caynik xusuusa buu yihi marka cudbida indhahaaga ay geliyaan muxuu uga jeedaa markaad dhimato ee lagu maydhayo ee cudbida indhahaaga ay ku wadwadaan ay geliyaan iyo dalooladaada kale marka ay gufaynayaan si aana wax uga soo bixin warba xaalada xusuusa buu yidhi xanta way kaa celin doontaaye dabeetana waa uu ka istaagay reergeerid walaalayaal xusuusashadeedu iimaan ayaa ay ziyaadisaa sharkana qofka waa ka hor istaagtaa inuu shaqaysto oo u dadaalana waad keensataa waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaa iimaanka ziyaadin karaa oo dacful iimaan lagaga bogsan karaa aliktaaru min dikri illah ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa in la farabadiyo ilahay wuxu uhi alaa bidikri illahi tatmainu lquluub ilaahay xuskiisa ayay quluubta ku degtaa oo ay ku xasishaa xoog iyo awood ay ku yeelataa iimaankuna waxa weeyaan uu ku siyaadaa qalbigan qalale macsiyadu ay qallajisay waxa dhalaalin kara sida dabka uu naxaasta u dhalaaliyo waa ilaahay tabaaraka watacaala dikrigiisa saciid ibnu musayib oo ahaa taabici nin baa u yimi wuxuu ku yihi waxaan dareemayaa qaswat lqalb iyo kafla ayaan dareemaya mooganaan wuxuu yihi adibhu bidikri illah waxaad ku dhalaalisaa ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa waxaynu ilaahay tabaaraka watacaala weydiisanaynaa inuu iimaan inoo ziyaadiyo waxaa ilaahay tabaaraka watacaala aynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa khayrkii wanaagga u dheereeya xumaantiiyo sharkana ka gaabiya ilaahay ha u gargaaro dadka muslimiintaa ee gaalada iyo kafaradu ay dulminayaan kuwa gaalada iyo kafarada iyo cidda u nusraynaysa ee u gargaaraysaba ilaahay tabaaraka watacaala ha jabiyo awoodiisana ilaahay tabaaraka watacaala ha ku salido wallahu aclam halkaa waxaa inoogu dhammaaday muxaadaradii ahayd dacful iimaan waxa aynu ku buuxin doonaa inta kaa dhaca jirada muxaadaradii iyaduna ahayd tanqiyat lquluub
intaaba waxaa ka muhiimsan walaalayaal quluubteenna inaynu daahirino oo aynu nadiifino o aynu sifayno si bisha ramadaan aynu ugu qaabilno oo bishaasi ay noqoto mid markaa shaqaysa khayr iyo wanaag midho fiicanna inoo dhasho waxaynu ognahay walaalayaal ilaahay subxaana watacaala addoomahan markuu abuuray umuu abuuri umuu abuurin ciyaar iyo tees tees ilaahay subxaana watacaala ujeeda ayuu ka lahaa abuurkooda afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabata wa anakum ilayna laa turjacuun buu yihi rabbi ma waxaad u malaynaysaan inaanu idin abuuray jees jees iyo ciyaar iyo macno la-aan oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aan laydin soo celinahayn taasi dhici mayso ilahay xaggiisa laydin soo celinaya waa laydin xisaabinaya waana laydin abaalmarinaya ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaanku ma waxa u malaynayaa in laga tegaayo iyadoo waxbana la farin waxbana aan laga reebin oo sida xoolaha oo kale wax waliba fasax ay u yihiin ilaahay addoomihiisa walaalayaal saa kama dhigin waxaa addoomihiisa uu ka dhigay mawaarid takliif meesha ay ku soo aroorto ilaahay awaamirtiisu iyaga ayaa kuwa wax laga xaaraantimeeyey iyaga ayaa kuwa wax lagu waajibiyo ilaahay subxaana watacaala addoomaha markuu ka dhigay kuwa mukalafiina waxa uu siiyey shaqadaasi wixii ay ku qaban lahaayeen wixii ay ku qaban lahaayeen cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga ay kaga fogaan lahaayeen xumaanta iyo sharka ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu siiya alcilmu walcamal aqoon iyo camal wax allaale wixii ay ku gudan lahaayeen ilaahay qalbi buu siiyey maqal buu siiyey arag buu siiyey xubno kale ayuu siiyey xubnaha dhammaantood waa nicmo ilaahay addoomihiisa uu ugu deeqay fadlan minhu xubnaha caynkaasiyo ilaahay tabaaraka watacaala addoomihiisa waa ugu gallad sheegta aayaadka qur-aanka qaarkood sida kusoo aroortay xubnaha qofka ku isticmaala ilaahay daacadiisa waxa uu noqonayaa mid ilaahay nicmada uga mahadnaqay oo maray wadadii ilaahay tabaaraka watacaala raalli gelinaysay xubnahaasi qofka ku isticmaala sida naftiisu ay doonayso sida shahwadiisu ay tahay oo ilaahay tabaaraka watacaala xaqii uu ku lahaa aan ilaalin waa uu ka murugoon doonaa arrinta noocaas iyo maalin la weydiin doono waxaanu shaki ku jirin walaalayaal in xubnahaasi qofka laga waraysan doono oo la odhan doono muxuu idinku qabtay qofkani in qofka la laftiisana xubnahan la weydiin doono oo la odhan doono xubnahaasi maxaad ku qabatay ina asamca walbasara walfuaad kullu ulaa'ika kana canhu mas-uula ilaahay wuxuu leeyahay maqalka iyo aragga iyo qalbiguba waa kuwa maalinta qiyaamo la waraysanayo iyagaa la waraysanaya addoonkiiba wax laga weydiinaya addoonkana waa la waraysanaya iyaga ayaa wax laga weydiinaya bal wixii uu ku qabtay iyo in ilaahay tabaaraka watacaala waajibkiisii uu ku gutay xubnaha caynkaasi iyo walaalayaal waxaa boqor u ah oo xaakim oo taliyo u ah oo maamulo ay ka amar qaataan oo haddii uu hagaagu toosnaado ay toosnaanayaan haddii uu xumaadu leexdana ay la leexanayaan qalbiga siduu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina fi ljasadi mudga idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasad fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalb wuxuu leeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jasadka waxaa ku jirta waslad waa ay yar tahay laakiin shaqada ay qabatay iyo hawsheeda ayaa weyn raadka ay ka tagtaana waa ballaadhan yahay wasladaasi haddii ay hagaagto jidhkao dhan baa hagaagaya carabkaa hagaagaya oo indhaha hagaagaya oo gacmaha hagaagaya oo dhagaha ayaa hagaagaya haddii xubintaasi ay fatahaado ay kharibanto oo ay noqoto mid hawsheedii gudan weyda xubnaha kaloo dhanna waa la kharimayaan wuxuu leeyahy nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam alaa wahiya aljasad xubintaasi waa jasadka alaa wahiya alqalb xubintaasi waa qalbiga qofka ibnu aadamka waxa weyaan ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey qalbigu maadaama uu yahay ka xubnaha maamulaya waxaanu shaki ku jirin in isaga la weydiin doono xubnaha kale yawma alqiyaama waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wa kullu raacin mas-uulun can raciyati mid kasta oo wax loo diray oo cid maamulo looga dhigay maalinta qiyaamo waa la weydiinaya in shaqada iyo hawsha uu ka soo baxay oo mas-uuliyadda sideedii u gutay iyo inuu waxa weeyaan dayacay maadaama walaalayaal qalbigu sidaa uu yahay in tixgelin la siiyo oo hawl badan lagu bixiyo hagaajintiisa iyo toosintiisu waxay noqotay shaqada ay ku mashquuleen dadka wanaagsana safarka ugu jira ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa waxay noqotay waajibka u weyn ee saaran qofka ibni aadamka hawl kalena weliba meesha way taallaa markuu ogaaday caduwullahi iblis cadowgii ilaahaya ibliis qiimaha uu leeyahay qalbiga ibni aadamku iyo martabada iyo darajada uu ka taagan yahay jasadka iyo haddii isagu hagaagay inay xubnuhu hagaagayaan hadduu kharibmana inay kharibmayaan waxa uu sameeyey ibliis inuu weerarkii u weynaa kusoo qaaday qofka ibni aadamka qalbigiisa intaanu weerarin carabkaaga qalbigaagu weeraraya intaanu weerarin dhagahaaga gacmahaaga lugahaaga inta aanu weerarin indhahaaga halka uu kaa weeraraya waa qalbiga waayo waa asalkii weeyaan marka la doonayo dawlad in la burburiyo waxaa weerarka lagaga beegaa meesha u daran ee xayawiga dawladdaasi haddii waxa weeyaan laga burburiyo aanay ka dhaqaaqi karin ibliis ibni aadamka halka u daran uu ka weeraraya waa qalbiga weyi wuxuu qalbiga ibni aadamka ku furay wasaawis aad iyo aada u fara badan waxa xaggiisa uu soo jeediyey shahawaadka oo dhan isagoo kula dagaalamaya waxa uu qurxiyey qofka ibni aadamka axwaal iyo acmaal ka awdaysa dariiqii xaq ahaa bay ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay waxa uu diyaargareeyey ibliis asbaabtii ibni aadamku uu ku lumi lahaa dhammaanteed ee ka jari lahayd dariiqa xaqa waafajintana waxa weeyaan seejin lahayd ibliis waxa uu dhigtay walaalayaal dabino waaweyn waxa uu sameeyey kayd iyo makr iyo shirqoollo aada iyo aada u waaweyn haddii qofka ibni aadamka ay dabinadaasi aanu ku dhicin waxaa dhacaysa in dabinada noocaasi ay yara hajiyaan oo socodkiisii waxa weeyaan ay kala dhimaan weerarka caynkaasi ee ibliis uu soo qaaday dabinadaasi waxa weeyaan uu dhigtay lagaga badbaadi maayo ilaa ilaahay tabaaraka watacaala kaalmadiisa iyo kaalmaysigiisa mooyaane iyo in lagu dadaalo asbaabta ilaahay tabaaraka watacaala raalli gelinaysa la taxqiijiyo sideeda looga soo baxo cibaadada ilaahay tabaaraka watacaala uu inoo diray addoonku hadduu cubuudiyada taxqiijiyo oo addoon dhaba ilaahay uu noqdo ibliis weerarkiisa waa iska difaaci karaa ilaahay baa arrinkaa u ballan qaaday ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan addoomahayga wadda aad u martid heli maysid buu yihi ilaahay tabaaraka watacaala idan adiga iyo ibliiska waxaa idinkala teedaya gidaarka aanu kuusoo dhaafi karin wa an takuna lilahi tabaaraka watacaala cabdan xaqiiqa ilahay inaad addoon u noqoto dhab ahaa weeyaan haddii ilaahay addoon dhaba aad u noqotid waxaad ka mid noqonaysaa kuwa ibliis uu ka quustay ibliis wuxuu tilmaamay addoomahoo dhan inuu lumin doono wuxuu yihi ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoomahaaga ilaahay oo aada saafi yeeshay ee qalbigooda aada hagaajisay mooyaane inta kaleo dhan waa lumin doonaa buu yihi ibliis weerarka noocaasi ah ee aadka iyo aadka u daran iyo dagaalka ibliisiga ahi markii uu ku dhacay quluubtii quluubtii waxay u qaybsantay walaalayaal saddex qaybood quluubta qaarkood dagaalka noocaasi waa ay ku dhinteen waxa ay noqdeen kuwo geeriyooday qulubta qaarkeed dagaalka noocaasi waa ku dhaawacantay oo ma aanay dhiman caafimaad iyo badbaadiyo nabadgelyo dhamaystiranna ma haysato qulubta qaarkeed dagaalka kumay dhiman kumanay dhaawacmin dagaalkaasi waxa ay ka baxday iyadoo bal qabta oo caafimaad qabta iyada oo nool oo waxa weeyaan aan dhiman waxa uu noqday markaa jasad qalbigu sida jasadka oo kale sida jidhka oo kale sida jidhka ayaa u qaybsamay qalbigu waxaynu garanaa walaalayaal dadka ibni aadamka waxay uqaybsamaan kuwa dhinta iyo kuwa waxa weeyaan buka oo aan caafimaad qabin iyo kuwa caafimaad qaba oo nolol iyo caafimaad ilaahay tabaaraka watacaala u kulmiyey quluubta dadkuna waa sidaas oo kale qalbigu ama waa mid dhintay ama waa mid waxa weeyaan dhaawacan oon caafimaad qabin ama waa mid nool oo badbaaday oo wax xanuuna iyo wax dhibaato aba yaraatay aan la kulmin oo aanay hayna waxa insha allahu tacaala aynu bal wax yar ka odhan doonaa qalbiga caafimaadka qaba waxaynu usoo horraysiinay sharafta uu leeyahay awgeed qadarkiisa oo sarreeya iyo iyadoo qofna aanu badbaad ahayn yawma alqiyaama ilaa ilaahay tabaaraka watacaala qalbi caafimaad qabo nool inuu kula kulmo mooyaane yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim yawma alqiyaama xaqiiqadiisu waxay tahay waa maalin xoola aanay waxba tar ahayn ha badnaadaan ama ha yaraadaan carruur iyo inama waxba qaban maayaan ilaahay kaama difaaci karaan waxaa maalintaa badbaadaya man ata allaha biqalbin saliim ilahay mid ula yimi qalbi caafimaad qaba oo badbaaday oo ah qalbiga ilaahay tabaaraka watacaala uu ammaanay waxa isweydiin la qalbiga caafimaadka qaba waajee sifadiisu maxay tahay qalbiga caafimaadka qaba wa huwa aladi salima min kuli shahwa tukhalifu amr allahi wa nahya wa min kuli shubha tucaaridu akhbaar allahi tabaaraka watacaala waa qalbiga ka badbaaday shahwo kasta shahwada waxaa la yidhaahdaa macaasida iyo xumaanta naftu ay jeceshahay shahwadaasi oo khilaafsan oo ka hor imanaysa ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa taasi waa uu ka badbaaday oo macsiya qalbiga boos iyo makaan kuma leh waxaa kaloo uu ka badbaaday shubha kasta iyo shaki kasta oo keensanaya inuu ka shakiyo ilaahay warkiisa ama ilaahay tabaaraka watacaala warkiisa inuu radiyo oo uu celiyo qalbigani waxa uu ka badbaaday inuu addoon u noqdo cid aan ilaahay ahayn tabaaraka watacaala waxa uu ka badbaaday inuu xaakim iyo taliyo ka dhigto cid aan ahayn nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay raalli ahaashiisu wax walba ka doorbiday oo goor kasta uu doorbiday waxa uu ka fogaado o uu ka dheeraaday waxa ilaahay subxaana watacaala caro gelinaya wuxuu leeyahy sheekha la ihahdo ibn lqayim qalbiga nabadgelyadiisu dhamaystirmi mayso ilaa shan arrimood laga helo oo shan arrimood uu ka badbaado min shirkin yunaaqibu tawxiid ilaa uu ka badbaado shirki burinayo tawxiidkii iyo ilaahay keliyeyntiisa wa bidcatin tukhaalifu sunna iyo bidca burinaysa oo meesha ka saaraysa sunnadii rasuulka wa shahwatin tukhaalifu lamra shahwo iyo jacayl addoonku uu jecel yahay macsiyada oo khilaafsan ilaahay amarkiisa ilaa uu ka badbaadiyo wa gaflatin tunaaqidu dikra iyo mooganaan iyo gaflo taasi oo meesha ka saaraysa xuskii iyo xusuusnaantii qalbigu ilaahay uu xusi lahaa tabaaraka watacaala ee ilaahay uu xusuusnaan lahaa wa hawan yunaaqidu tajriida walikhlaas iyo hawo qofku haddii uu raaco ka hor imanaysa ikhlaaskii inuu ilaahay tabaaraka watacaala niyadiisa u baraxtiro iyo inuu noqdo mid ilaahay tabaaraka watacaala kelidii ka amar qaata shanta arrimood ilaa qalbigu uu ka badbaado nabadgeli maayo caafimaadna heli maayo nololna heli maayo wa hadihi alkhamsatu xujabun can illahi tabaaraka watacaala shantaasina ilahay bay dadka ka xijaabaan buu leeyahy ibnulqayim oo qofka shantaasi arrimood ay ku dhacaan ilaahay tabaaraka watacaala ayaa ay ka xijaabayaan oo ay ka teedayaan waxa meel ay ugu xidhayaan oo jeel ay u gelinayaan shaydaanka iyo ehelkiisa iyo atbaacdiisa ilahay waxa uu ka warramay walaalayaal qalbiga ibni aadamku inaanu nolol helahayn iftiin iyo nuurna aanu helahayn ilaa waxyiga inuu rumeeyo uu raaco mooyaane waxyigu waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi waala ali wasalam waxa uu ihi ilaahay isagoo arrintaa inooga warramaya wakadalika jacalna wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina waxaanu ku waxyoonay nebi maxamedow ruuxan min amrina waxyiga waxaa lagu tilmaamay inuu yahay ruux naf inuu yahay baa lagu tilmaamay waxyigaasi intaanu ku iman kitaabna maad garanahayn iimaanna maad garanahayn walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina laakiin waxyigaa waxaanu ka dhignay nuur aanu ku hanuunino oo iftiin aanu uga dhigno xaq iyo baatilka uu ku kala garto ka aanu doonno ee addoomaha iyaga kamid a ilaahay tabaaraka watacaala aayadda waxa uu ku kulmiyey ruuxda oo ah shayga nolosha ay kusoo xaasisho oo haddii ruux la waayo jasadkii ay ka baxdo macnaheedu waa dhimasho arrinta labaad ee ilaahay tabaaraka watacaala aayadda uu ku sheegay waa nuur nuurka waxaa lagaga baxaa mugdiga iyo meesha aan iftiinka lahayn waxbaa lagu iftiinsadaa wixii ku dhibeeyo wixii kale ayaa waxa weeyaan kugu kala muuqanaya waxaa ilaahay uu ka warramay labada arrimood nolosha iyo iftiinkaa in labaduba ay ku jiraan kitaabka ilahi tabaaraka watacaala fahuwa ruuxun taxyaa bihi lquluub wa nuurun tastadiu bihi watastashriq waxyigu waa nolol quluubta ay ku noolaato qalbi waxyilaan ma noolaan karo waa iftiin iyo nuur quluubta ay wax ku iftiinsato waxaa ilaahay tabaaraka watacaala inooga warramay walaalayaal oo aayaddan iyo aayaad kaleba ayna tusinayaan qalbigu inaanu noqon karin mid caafimaad qaba oo badbaaday oo dagaalka ibliis uu la galay kasoo baxay isagoo dhibaata aanay gaadhin ilaa saddex arrimood in laga helo mooyaane an yakuna mudrikan lilxaqi muriida lahu mu'tira lahu calaa kayr saddexdaa arrimood u fiirsada waana noqda xaqa mid garanaya qalbi aan xaqii garanahayn oo jahli uu maasheeyo ou degay qalbi nooloo caafimaad qaba maaha jahligaasi qalbiga ayaa u dilaya waa go- geeri ka horeysa geeridii qofka jasadkiisa uu dhiman lahaa arrinta labaad waa inuu noqdo qalbigaasi mid xaqii doonaya waxaa dhici karta qofku isagoo xaqii garanaaya xaqii inaanu doonin waxbana aanu kasoo qaadin oo iska garab maro qofkaana qalbigiisu ma noola arrinta saddexaadna waxa ay tahay xaqa waa in wax walba ka horumarinayo qalbigu waxaa laga yaabaa qofku xaqii inuu garanayo oo xaqii uu doonayo laakiin xaqa uu doonayo arrin kaloo khalad oo uu doonaya marka ay u sinmaan ee u gudboon u gudboonaadaan inuu xaqa iska dhaafayo arrinta kale u qaadanayo qalbigaasina ma noola idan haddaad doonayso qalbigaaga inaad ogaatid inuu nool yaho oo caafimaad qabayo in kale war waxaad eegtaa xaqa intuu ka yaqaano qalbigaaga iyo xaqa inuu doonayo inaanu doonahayn iyo xaqa iyo arrimaha kale ta uu door bido ee qalbigu waxa weeyaan uu horumariyo waxaa walaalayaal jira calaamaad lagu garto qalbiga caafimaad qabkiisa iyo noloshiisa calaamaadka waxaynu usheegaynaa maaha inay sheeke inoo noqoto waxaynu usheegaynaa bal inaynu qulubteena dib ugu noqono dhammaanteenba haddii calaamaadka aan caafimaad qal- qabka qalbiga tusinaya aynu helno taa macnaheedu waxa uu yahay inuu qalbigeenu nool yaho caafimaad qabo waa inaynu ilaahay mahadino tabaaraka watacaala waa ynu idhahnaa alxamdu lilah caafimaadka waa inaynu u ilaalino qalbiga waa aynu ka ilaalino xa- xanuunka iyo bukaanka waxa keenaaya waxaa kamid a walaalayaal calaamaadka caynkaasiya qalbiga saxiixa ee caafimaadka qabaa ee badbaaday yu'tiru naafica shaafi cala daari lmu'di shayga waxtarka leh ee uu ku bogsanayo ayaa uu ka doorbida o uu ka horumariyaa shayga dhibaaya ee waxa weeyaan caafimaadkiisa waxyeelaya waxa ugu qiimo badan walaalaya oo ugu waxtar badan waxyaabaha qalbigu uu quuto alimaanu billahi tabaaraka watacaala wa taacatuh ilahay in la rumeeyo oo ilahay la adeeco qalbigu hadduu caafimaad qabo iimaankaasi oo aka anfacaya uu ku bogsanayo daacadaasi oo hata uu ku badbaadayo ayaa wax walba waxa weeyaan uu ka horumarinaya wa anfacu ladwiyati dawaau lqur'aan dawooyinka ta ugu qiimo badan ee ugu waxtar badan waa dawada waxa weeyaan qur'aanka la yidhaahdo qalbigu haddaba hadduu caafimaad qabo waxa uu sameeyaa dawadaasi waxtar kale iyo gidaaga quudka waxtar kale ayaa shay walba uu ka horumarinaya waa ilaahay la rumeeyo oo ilaahay la adeeco oo qur-aanka rabbi tabaaraka watacaala la akriyo oo lagu camal falo oo ilaahay awaamirtiisa la qaato ilahay waxa uu reebena laga dheeraado arrinta noocaasi waxaa daliila u tahay oo calaamada u tahay qalbigaasi inuu caafimaad qabo haddiise qalbigu arrintaa cagsigeeda uu sameeyo oo waxa dhibaataynayo ah kufriga gaalnimada iyo macsiyada iyo waxa aan ahayn dawada ee daaga iyo xanuunka ah uu noqdo mid door bidayo ka horumarinaya wixii anfici lahaa waa calaamad tusinaysa qalbigaasi inaanu caafimaad qabin calaamad labaad waxay tahay qalbigu hadduu caafimaad qabo adduunyada waa uu ka guuraa waxa uu u guura aakhiro ilaa uu noqdo ama uu u ekaado sidii mid kamida ahlulaakhira aakhira markaa dadkeeda mid kamida jasadkiisi waxa uu dhex joogaa dadka daahirkiisi dadka ayaa u muuqdaa laakiin qofkan qalbigiisu waa uu maqan yahay aakhira ayaa uu ku mashquulsan yahay waxa uu og yahay adduunyadan inaan inaanay ahayn gurigiisii rasmiga ahaa adduunyadan inuu ku yahay mid qariiba oo u yimi inuu hawl ka guto hawshaasi markuu gutana ay tahay wadankiisi inuu unoqdo faxayi calaa jannaati cadnin fainahaa manaaziluka alula wa fiiha almukhayamu walakinana sabyu lcaduwi fahal taraa nacuudu ilaa awطaanina wanaslamu wuxuu leeyahy ibn lqayim raximah llah waxaad kusoo dhawaataa qalbigii iyo jasadkiiow jannooyinkii nagaadiga fainahaa manaaziluka alula waa guryahaagii hore weeyaan xaggee baa laynaga soo saaray ibni aadam aabaheen aadam iyo xawa miyaan jannada laga soo saarin gurigeena asalkii markaa jannada ayaa u ahaa markaa gurigaagii asalka ah ee hore kusoo dhawow buu leeyahay maxaa adduunyadan ina keenay cadow baa ina soo qafaasho ina keenay waa shaydaan ayaa jannadii naga soo saaray ee fahal taraa nacuudu ilaa awtaanina wanaslamu war ma u aragtaa inaynu ku noqono wadankeenii rasmiga ahaa oo aynu badbaadno dhibkan adduunyada waxa weyan aynu ka badbaadno qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam licabdillahi bni cumar kun fi dunya kaanaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku ahaataa bu hi cabdillaahiyow sidii mid gariiba wadankiisii meelaan ahayn jooga ama caabiru sabiil oo wadahaya ha degin adduunyada ha moodin inay tahay wadankaagii leannahu waad dhaafaysaa waa aad ka gudbaysaa waa meel loogu talagalay inaad shidaal ka qaadato war waxaad ka warantaa qofku marka uu safro marba magaaluu soo maraya marba waxa uu soo maraya meel kaalin ay ku taalo shidaal buu ka qaadanaya sahay buu ka qaadanaya waa u dhaafaya meeshuu ku socday buu dhaafaya bal waxaad ka warantaa haddii qof ibni aadamka ka midii meelaha uu maraayo ee ahayd inuu saahi ka qaato ama shidaal hadduu iska fadhiisto idhahdo halkanan degaya ka waran oo aanu ku noqon reerkiisi iyo carruurtiisi iyo dadkiisi iyo hawshiisu meeshii ay taale dadku qofka noocaasi maxay ku tirinayaan soo odhan maayana waa nin safiiha oo mudayaca oo wax magarataa oo dantiisa waxa weeyaan aan garanahayn qofka adduunyadan isku ilaabaye moodaya inuu iyada ku waarayo ee iyada waxa weeyaan aakhire ka doorbidaya ee aakhire aan u diyaargarooba inaan usaha qaadanahayn sidaas ayaa u ka dhigan yahay qofka muuminkae qalbigiisu waa caafimaadka qabaa adduunyadan gariib buu ku yihi wuxuu garanaya inuu ka baxayo wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummati ma bayna sitiin wa sabciin sana wa qaliilu man yujaawizu dalik ummadayda cumrigeedu waa lixdan ilaa toddobaatan sanadood inta ka dhaxay waxaa yar qofka intaa dhaafo marka lixdan sanadood ama toddobaatan sanadood ugu badnaan meel aad joogayso bal waxaad ka warantaa haddaad ka door bidood ka horumariso oo aad isaga awgii marka aad u dayacdo meeshii weliga aad joogayso ee meel laba waxa weeyaan aanad u dhaafahay ee haddii nacimaad kula kula kulantana uu ku daa'imayey haddii cadaab iyo ciqaab iyo cadho alla aad kula kulantana mid daa'ima ay noqonaysa haddii qofku yahay kafir haddii kalena qofku uu noqonayo mid waxa weeyaan khatar ku jira wuxuu yihi caliy bin abi talib radia allahu canhu ina addunyaa qad taraxalat mudbira wa ina alaakhirata qad taraxalat muqbila walikullin minhuma banuun fakunuu min abna'i alaakhira walaa takunuu min abna'i addunya falyawma camalu walaa xisaab wagadan xisaabun walaa camal adduunyadii waxau ihi waa ay guurtay cali bin abi talib radia allahu canhu iyadoo jeesatay oo tagtay maaha meel waxa weeyaan nagaadi waa meel socota oo dhammaanaysa oo aan waar ahayn waxa uu leeyahay aakhirana waa ay soo guurtay iyaduna xaggaagay usoo socotaa maalin kasta oo waa uu beryo xagga aakhira inu dhawaanayna mar kastoo gabal inoo dhaco adduunyadiina waa aynu kasii guurayna waa aynu ka fogaanayna waxa uu leeyahy caliy bin abi talib radia allahu canhu adduunyadu dad bay leedahay aakhirana dad bay leedahay ka mid noqda dadka aakhiro aakhiro dadka ushaqaysta u diyaar garoobay ha ka mid noqonina dadka adduunye kuwa adduunye isku ilaabay aakhira iska ilaabay ogaada maanta waa camal waa la shaqaysanaya maanta oo maanta cid ku xisaabinaysa ma jirto miisaankii weli lama dhigin suxuftii acmaashii ku qorayd la qaybin maayo maanta su-aalo ilaahay tabaaraka watacaala maanta kuweydiin maayo adiga ayaa arrinka lagu daayo oo lagu yidhi warba wixii ku anfacaya same wixii ku dhibayana iska ilaali dantaadana garo laakiin berri toole camal ma jiro markaad dhimato ida maata ibnu aadam inqaaca camalu ibn aadamku markuu dhinto camalkiisa u go-ayaa bui nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam beritoole waxaa jira waa xisaab wixii aad samaysay ayaa lagaa xisaabinaya